asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wbarakaatu dhegeystayaal kulanti wacana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin soo dhawaada kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha ee qoreen soo xulib halkan si toos aad uga dhegeysan sida caadada inuu hadasaa ka dhegeystayaal waxyaalaha halkan wargeyska kala duwan ee qorayeen waxaa ka mid ah halkan wuxuu markaasi leeyahay dib ayaa markaas loo eegi doonaa dhulalka markaas uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto waxaa sidaas yidhi raila omolo odinga azmiyo laumoja halkan sidoo kale wargeyska wuxuu qorayaa iyadoo markaas iminkan baahidii iyo weliba waxyaalihii dabcan ay soo gudbiyeen macalimiinta ama naad iminkan waxaa loogu daray boqolkiiba lixdan sida halkan saaka wargeyska uu ku qorayo wargeyska sidoo kale wuxuu leeyahay kip of the politics dabcan waa siyaasadda arrimaha ku saabsan maciishada iyo weliba waa arrimaha ku saabsan maciishada ku saabsan dhegeystayaal burka ama booshada ama ugaalida waxaa u taqaanaba ama soorta ayaa leeyahay ha soo gelinin hana ku siyaasadayn arrimahaasi waxaa loola jeedaa waxaana arrintaasi waxaa loola jeedaa madaxweyne ku-xigeenka waxaana diraya madaxweynaha dalka uhuru kenyaata wargeyska waxa uu sidoo kale halkan qorayaa iyadoo mar kale iyadoo horaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay iclaamisay in tartanka markaasi doorashada ama xilka ugu sare ee afar xubnood laakiin iminkan mid kale ayaa lagu soo daray in lagu magacaabo oo musician ah ama heesaa dhegeystayaal ruben kigame nin lagu magacaabo rasaaka wargeyska halka u qoraya ciidamada qaar ka mid ah ayaa markaasi halkan la dalacsiyey waxaana dalacsiyey madaxweynaha qodobadaasi ayaan dulmari doonaa dhegeysa adooye bahral oo iminka wargeyska soo qabta faahfaahintiisa macluumaadka halkaas halka wargeyska wuxuu qorayaa dhul markaas la sheegayo gaaraya ilaa laba kun iyo shan boqol hektar oo ku yaara taita taveta ayaa iminkan markaas la rabaa in ama sidoo kale azimiyo loomoja ay ka codsanayaan arrimaha markaasi baaritaanada inay dhulkaasi dib loo dhigo titlekiisa ama title dhilka waxaa loo yaqaano oo bending lagu qabto ilaa commissionka ay markaasi ay dhibaatada dhinacyada kale ku kala eegayaan waa dhinacda markaas dhinacda kale isku haystaan ay ku kala eegayaan dhulkan ayaa markaas warqad ay qortay ama warqad markaas ay qoreen arrimahan azimiyo azimiyo wantu waxay rabaan dhulkaasi sida markaas farintan ku direen waa si farida karanoy markaasi dhulkan ay kusoo farigeliso title dhidka dokumentiyada markaas lagu daabacayo commissionka oo markaas lagu siinayo dhulka hectarkaasi aada u weyn oo laba kun iyo shan boqol iminkan ay ku haystaan xubnaha azimiyo lamoja ee madaxweyne ku-xigeenka dhankaasi taytataveta wargeyska halkan ayuu markaasi qoraya wuxuu leeyahay dabcan raila odinga in markaas ay dib u eegis xoogan ku sameyn doonaan dhulalka markaas u lahaaday madaxweyne ku-xigeenka taasoo ay eegi doonaan iyadoo iminkan ay bilaabanayso new portal front ay isku eegayaan waxa maalmo yar ay ka harsan yihiin dhegeystayaal doorashada guud ee waddanka sida halkan wargeyska saaka uu ku qorayo bogga wargeyska wuxuu faahfaahin boggii dabad uu ku qorayaa siyaasadda iyo iminkan sida markaasi ugu soo jeesanayo raila odinga isagoo weli aansan xilka qabanin sidoo kalena uu markaasi farta ugu fiiqayo sidoo kalena uu leeyahay waxaan ku sameyn doonaa dib ogis iyo weliba qaabka markaasi nadirka ah uu markaasi dhulalkaasi ku yeeshay iyo suurtagelnimada uu ku helay waxaana uu sheegay in ay siyaasada xoogansiyaasada xoogan aysan ka ahayn balse siyaasadda aysan ka ahayn laakiin tahay sidii diradda iyo xognaanta uu ku saari lahaa sida dhulalka dadka shacabka leh dib loogu helo iyadoo markaas eeda dusha oga tuuraya uu leeyahay dhulkaas in la boobay waayadeen markaasi kale iminkan weji hor leh iyo weliba dagaal oo afka ah sida tooska iminkan u bilaabatay dhegeysta dhinacyada inkastoo laakiin weli madaxweyne ku-xigeenka arrintaasan ka hadlin laakiin madaxweyne ku-xigeenka ah iyo weliba asxaabta kale markaas isaga aada ugu dhow waxaa ka sheegayaan in dhulkaasi gifted lagu siiyey ama dhulkaas in si hadiyad ahaan loo siiyey waxaana markaasi siyaasi waa xildhibaankii hore m b ama sidoo kale xildhibaankii hore ee basiil kirtos kadib markii uu markaasi caabiyey kana bixiyey lacaga loon ah ama lacaga markaas amaah ama deyn ah oo markaas wasaaradda qeybta markaasi finanska ama wasaaradda maaliyadda wasaarad qeybta wasaaradda waa qeybta wasaaradda beeraha ee weliba u qaabilsan arrimaha corporationka ama finanska ama dhaqaalaha in ay markaasi lacag ku lahaayeen halkaas markaasi dhulkaasi lagu guddoonsiiyey ama ku helay laakiin taasi iminkan way iska indhatiraysaa azimiyo lomoja raila odinga hogaaminayo wuxuu leeyahay wax badan ayaa markaasi ka jira sida warqad markaasuu qoray junayd maxamed uu ku leeyahay warqadda inay markaas kuwa qaabilsan arrimaha dembiyada iyo sidoo kale public office ama xafiiska dadweynaha ee act sida labada kun saddexeeda uu dhigayo dastuurka dalka ee qeybta guddiga anshaxda dagaalanka musuq maasuqa iyo weliba hogaaminta inuu halkan uu kaga qoray ku sheegayo in dib oogistaasi ay ka eegaan kadibna ay kusoo qabqabtaan wargeyska wuxuu halkan qoraya saaka dabcan guddiga naat ayaa waxay markaas imikan guul usoo hoyatay kadib markii dabcan guddiga shaqaaleysiinta dalka ay boqolkiiba ku kordhisay lixsan oo ama dabcan oo horaan markaas dalaba dalabyo kala duwan markaas kaga imaanaya halkaas ay kaga codsanayeen in sare loo qaado mushaaraadka macalimiinta halkan ayaa saaka sare loo qaaday sida wargeyska uu qorayo waxaa markaas leeyahay kuwa qaadanaya boqolkiiba lixdanka sida hadda tilmaamayso wargeyska wuxuu leeyahay tilmaamaya amuu leeyahay kuwa dabcan hadda lacagta qaata koob iyo labaatanka kun toddoba boqol iyo kontonka waa koob iyo labaatanka wax koob iyo labaatan kun kuwa qaata waxay ama hadda laga yaaba ama hadda ay helayaan soddon iyo afar kun iyo siddeed boqol dhegeysa isku cilisaan lacagta halka inta dhexe qaybta ay helayaan toddoba iyo labaatan kun boqol iyo sagaashan laakiin kan ugu sare ayaa helaya afartan iyo saddex kun waa qaybta kuwa b five loo yaqaano macalimiinta umaa garanayaane halka kuwa c one loo yaqaano waxay helayaan toddoba iyo labaatan current pay waa kuwa hadda markaasay helayaan laakiin lacagta hadda lagu daray afartan iyo saddex kaga dhigaysa halka tan ugu sarreyn ay helayso konton iyo afar kun ama waa kuwa maximum loo yaqaano konton iyo afar kun ay helayaan c two iyo c three c four c five d one d two d three d four d five sidaas ay u kala qabaan macalimiinta ay kala garanayaan howlahan oo markaasi lacagaha in badan ay ka cabanayaan in wax loo qabto laakiin halkan ayaa markaasi waxyaalaha ay dalbanaya ka mid ahaa in boqolkiiba lixdan lagu daro in sare loo qaado mushaaraadka dib ogis lagu sameeyey labada kun koob iyo labaatanka labada kun shan iyo labaatanka c b a in markaasi dallacsiiyo macalimiinta kuwa markaasi haysta shahaadooyinka sarsare dhegeystayaal afar dhibic shan bilyan oo lacagta oo macalimiinta markaas loogu tala kuwa markaas loo yaqaano t b d ama teachers professional development kuwa loo yaqaano program in markaas lacagahooda ayayna qeybtaasi lasoo daayo t a c oo ayadana markaas inay soo saarto sidoo kale cadeyso grading system macalimiinta systemka grading loo yaqaano dhegeystaan inay ayadana cadeyso macalimiinta teachers oo ayadana si caadi ah oo dhinacyada kala duwan ee shaqada markaas ay u kala qabtaan oo loo sidoo kale loo kala loo kala dallacsiiyo iyadoo sinaan keli ah macalimiinta ay kaga dhexayso fursadahaasna la siiyo shakhsiyaadka markaas u qalmo oo kale ah nin jeclaysi iyo xeesho aysan ka jirin t a c waa in markaas diiradda ay saartaa dadka markaas local community bulshada ama qeybaheeda bulshada in markaas promotion ay ku siiso waqtigee markii macalimiinta waa kuwee waa kuwa markaasi kuwa jooga dhulka oomanaha saxaraha sida gobolka waqooyi bari samburu meelaha gobolada kale ee arid iyo semi arid kuwa loo yaqaaneen meelahaas t a c waxaa markaas ku qiimeysaa shaqada qaabta gailanka qaabka ku hogaaminta ee s r c lacagaha ay ku bixiyaan qaabka markaasi professionka u degsan in ayagana ay ku bixiyaan amahanadaas ay raacaan dabcan arrimahaasi ayaa markaasi horaan ay ku heshiiyeen haddana dabcan qaab ay markaas iminkan usoo hoyatay ama guulo qaar ayaa usoo hoyadeen dhegeystayaal ee boqolkiiba lixdan halka sida wargeyska saaka ay tilmaamayaan wargeyska the standard bogiisa todobaad iyo wargeyska the daily nation isagana bogiisa qeybta bejka dambe dhegeystayaal wargeyska halkan saaka wuxuu qoraya madaxweyne uhuru kenyatta oo asaga markaasi u jawaabay keep politics away from unga uu leeyahay warwareeda ka fogeysa siyaasadda arrimaha markaas ku saabsan burka booshada waxaasoo dhan ka ilaali ka fogey uu leeyahay waxaana markaas kaga baxda arrimahan arrintan waa arrin dowladdu taallo dabcan wuxuu markaasi ka dhigay madaxweynaha in markaasi aan qayb markaasi dowladda ka ahayn madaxweyne ku-xigeenka dalka halkan kenyatta ayaa markaasi si caadi ah siyaasiyiinta u sheegay in arrimahan sixir bararka iyo weliba waddanka micishada ka taagan ay kula doodaan wakhtigan doorashada soo dhawaatay iyo weliba ay ku siyaasadeynayaan ama ay ku macaranayaan qaabta kale garabka wuxuu leeyahay tani waa mid markaasi dadka dabcan ay la dhibaatoonayaan oo ay la murugeysan yihiin si wax markaas loo qaban lahaa adiga awoodda iyo weliba sidan aad dabcan awoodda iyo qof waliba waa shakhsiyaadkiisa in doorka keliya muhiimadda uu ka qaadan karo sidii wax looga qaban lahaa dadka halkan waxaa markaasi tilmaamaya oo kadib markii arrintan ay imaatay markii madaxweynaha xogeenka dalka william ruuto uu sheegay in arrintan dhiban wakhtiga siyaasadda soo dhowaatay la doonaya keli in dadka codadka looga raadsado ama kuuraha looga raadsado iminkan ba ay doonayaan inay hoosu dhigaan waxaa hadalladaasi jeediyay madaxweyne ku-xigeenka isagoo markaasi dhaleeceen u jeedinayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale xisbiga azimiyo la umoja ninka hogaanka uu haya iminkan doonaya xilka sidoo kale inuu ugu tartamo raila odinga waxaana sheegeen inay markaas warshahay ka dambeeyeen sida noloshan adag ee markaas waddanka ku jiro oo qeyl markaas ugu raadsadaan wakhtigan kala guurka hadda soo haray oo ay doonayaan wax walba inay khafiifiyaan taasi kama yeeli doono laakiin dowladdeenna wax ka qaban doontaa waxaa sidaas yiri madaxweyne ku-xigeenka laakiin madaxweynaha dalka ayaa sheegay in si deg deg ah qalankana uu ku duugay in si dabcan sida ugu haboon ugu dhaqsiyaha badan in wax ay ka qabtaan qiimahana hoos loo dhigo si deg deg ah oo aan markaas sare loo qaadin karin qalinka ayuu ku duugay waana amar xoogan oo shalayga markaas xabiis ka soo baxay iyadoo markaas ku sheegay madaxweynaha ku-xigeenka in arrintan iskaga fogaado ousan waxba uu markaas ka qaban karin dhegeystayaal madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wuxuu markaas isagana dalaacsiiyey ciidamada ammaanka dalka sida wargeyska halkan saaka boggiisa afar iyo tobanaad uu ku qorayo wargeyska ayaa markaas madaxweynaha dalka uhuru kenyatta warqadda markaas soo saaray lagu dalaacsiiyey qaar ka mid ah dhegeystayaal xubnaha ciidamada markaas ugu saray sida wargeyska halkan uu ku qorayo wargeyska ayaa tilmaamaya xubnahaasi iyadoo sida caadi ah loo soo magacaabay shakhsiyaad aada u tiro badan dhegeystayaal sida wargeyska halkan uu qorayo wargeysyada ayaa markaasi tilmaamaya iyadoo qaar ka mid ah loo dalaacsiiyey xubnihii ay colonel ka ahaayeen loona qaaday qayb markaasi brigediya dhegeystayaal sida uu wargeyska halkan saa ka qorayo halkan wargeyska waxaa leeyahay ninkii hore ee markaasi caawiyahu ahaa ayaa iminkan kaalin xoogan ka soo galay dhegeystayaal arrimaha ee ku saabsan waa sida wargeyska uu qoraye arrimaha qaab dalaacsiin ah uu ka dhigay dabcan lieutenant general ayuu ka dhiga leeyahay sida halkan uu qora qaar ayaa markaas brigediya iminkan ku wareegeen horaan cornel ahaayeen ilaa iyo xubno aada u tiro badan ee lasoo saaray waxaana markaas wargeyska halkan uu qorayaa inay dad in markaas ciidamada wakhtigan ay markaas dowladda muddooyinka u dambeeya kala shaqeeyeen qeybka hanaanka sida markaas wargeyska halkan saaka uu qorayo waxaa xubnahaasi dhegeystoel magacyadooda ay kala duwan ka qula qoran websaydyada ciidamada difaaca dalka iyo sidoo kale madaxtooyada oo halkaas lasoo dhigay dhegeystayaal laakiin halkan waxaana arkayaa qaar ka mid ah ciidamada oo markaasi sida major general mungai nyaga iyo sidoo kale major general juma munyika waa munyikai ayaa markaas iyagana xubnaha kuwa markaas ugu sarsare laga dhigay ka mid ah dhegeystayaal kuwa sii gudbeen dhegeystayaal sida lieutenant generaali walter ayaa iminkana isagana oo dabcan ku dhow inuu xil gab uu ku noqdo afarta sano ee shaqada uu ku jiro ama soo socoto dhegeystayaal sideed ayaa markaasi ka mid ah kenya ami oo xafiisyada markaasi loo promote gareeyey xilalka markaas ugu sare ee brigedia kuwa ciidamadaas waa qeybta ciidamada dhegeystayaal dadka ciidamadan baa fahmi karee brigedia cornel iyo lieutenant generali ciidamadan baa fahmi karaa waata dhegeystayaal ku mahadsantahay la socodka idaacadda star f m codka gobolka qibri ee daqiiqadaha kooban ayaan siiyo inkastoo dhegeystayaasha iga codsadeen in markaas waqti fara badan aan siiyo dhegeystaba la socota in sideed iyo toban maalmood ay ka hartay doorashada guud ee wadanka ee markaas ee iclaamisay guddiga doorashooyinka xududaha i e b c waxay leedahay sideed iyo toban maalmood oo fara kutiris ayaa soo hartay sida kalena haddii loo dhiga af kutiris ayay markaas noqon kartaa maanta waa sideed iyo tobankan waxaa la sheegayaa maanta taarikhda ay tahay koob iyo labaatanka sanadkan dabcan bishan soo socoto ama bisheeda kale dhegeystayaal waxaad kala ogaan doontaan bisha soo socoto dhexdeeda waqtigan oo kale koob iyo labaatankeeda waxaa kala ogaan doontaan yaa cidda madaxweyne ka ah wadanka iyo sidee wax markaasi ku dhaceen see hogaanka markaas lagu kala qaatay see doorashada ay qabteen guddiga doorashooyinka arrimahaasi ayaa maqli doontaan laakiin sideed iyo toban maalmood waan kuu sheegay inay ka hartay sida iminkan diiwaanka iyo weliba maalinta maalinta kaba sii dambeysaba ee maalmaha oga sii go-ayaan iminkan cid weliba waxay leedahay yaa tulkeyga yaa dadkeyga ma i doorataan ma dadka ii jibi rabtaan ma cadowga ii jibi rabtaan ma qabiil kale ii jibi rabtaan waa sheekada socod haddii qabiil qabiil iyo dadkii haday tahay waxba kama soo harin saaxiib haddii wuxuu ilaahay ku qoran ma lawaanay sideed iyo toban maalmood ayaa soo hartay cidda galban waa galban ciddii wadanka hogaamina way hogaamin laakiin anaga taas waxma naga gelin waxba adig gabana kaama gelin waxba xildhibaan kaama gelin waxba m c a kaama gelin waxba wamareeb kaama gelin waxba senata kaama gelin adiga kuurahada soo rid kadibna gurigaada kusoo laabo caruurtaada wax u qabso asxaabta iskaga sheekayso wada qosla danka dan ha iskaga dhigin xamaasad iyo qabyaaladii ku qaadan hoogi wayso ama hoogi waaye waxba la-aaniyo kugu dhicin oo ha gablamin oo meel cillaha ku dhiman kuma ogo war kuma ogo war kuma ogo war kuma ogaan war beenyay nii sheegin ana nii sheegay aniga yuusuf ah ayaa nii sheegayaa dadka ay isku dilin adigana xamaasadii qabyaladii ku qaadin gurigaada fadhi canjeerada karso bariiskaada karso caruurtaada u qabiiso adigana caruurtaada ka warhay gurigaad iska dhegeyso idaacad iska dhegeyso anagaa halkan kuu fadhiya kuu tabinaya oo kuleeyahay yaa kala horeeya sidee loo kala horeeya oo yaa kusoo baxay kii kusoo baxna la shaqee oo qaab wanaagsan dadkana anigunbaa isku baahan ninkan asaga hadhuuntu madax kugilo iska bixi war waa la bartaa sidii hore ma aha arinta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal- hal eber shan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan ayaan leeyahay qaadka telefoonada iminkana aan dhegeystayaasha siinaa cid walba soddon ilo birqsi ayaan siinaa si markaas barnaamijka ah si ay uga qayb qaato subax wanaagsan cid walba u doonaya balsaaka deegaanka tuulada qaryada magaalada ay ku sugan tahay si aan u ogaado maxaa la hadalhayaa maxaa laisla dhex maraya si aad siyaasadda nabadeeda ha laiga xiro fadlan qadka telefoonka waan ku salaamaya soo dhowow walaal magaca waa kaa qaadi xaliimo salaada waaye xaliimo salaad waan ku salaamayaa in badan aad baan ku salaamaya ka waran saaka deegaanka hadalhayntu maxaa cusub
wallaahi maasha allah naxariis ilaahayn qabnaa nabadaan kusoo kacnay nin walba hoshiis isguul maanta waa khamiis dugsi ma laha ilmaha Mhm.
maasha allah dhib ma jiro intii dhimatayna allah u naxariista intii fiyowna caafimaad allah u saa'iday maslaxa nabadeed allah allah noogu naadiyaan leeyahay garuubada kullina salaamu calaykum aan leeyahay macalidinka macalimiinta kuwa macalimiinta miya
macalimiinta kulli meelay muslimiinta joogto waa idin wada salaamay shukran aad baad umaadsan tahay kaarkaadan uu kusoo galay fiiri telefoonkaada waaye insha allah aade ku- insha allah maanta oo keliya ku hadli kartaa laakiin ilaa iyo berri shukran aad baad umaadsan tahay waa kaaryar oo qof waliba aan u talagalay Ee, qof walba ma aha cid cidda doonto ee markaas dadkeeda ehladeeda kula hadli karto waa kaaryar oo keli ah hal maalin oo Salaam heer calaykum.
lacagteeda ku kooban aan- ay kula hadli karaan wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan soo dhowow maxamed tabane gaarisa dhika maxamed tabane dhaa- ee, dheekaaburay gaarisa ka waran saaka maxaa la hadalhayaa boqolka boqol way degan Eh, siyaasiga baa laga hadlayaa mhm
marka dadka dadweynaha waxaan leeyahay halis dejiyo ilaahina laga cabsoodo marka dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalinta idin waanaato adigana sidoo kale xareeb cumar buulaburana waxaan leeyahay reer buulabura ay u dadaalaan insha aad allah baad umaasan tahay shukran anagana reer bulbura aan salaamaynaa soo dhow walaalaan ku salaamaya magacaaga
alo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu nuurta garasosiyaa nuurta garaso sielo ka waran saakay sielo fiican wallahi yusufow aad baa loo fiican yahay nabad baa lagu waabariistay masaajidihii waa la tagay ilaahay baa mahadii shukri aad iyo aad haye kaambeena iska baqdhabanaya laakiin buuq waa maqlaynaa waa sax sababna waanisa weeyaan ahe
sii daba kacaysa malaha ilaahay baa mahadle shukran nuurta garaso waad mahadsan tahay kaar ma jira maanta kaar hadhow baan ku siinaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo insha allah aad bay umahadsan tahay nuurta garasow dhankaas waxay iga soo wacday sielo ku mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow subax wanaagsan Waa- waa maxamed cabdi siraad oo gaarisa joola maxamed cabdisiraad gaarisa ka dhankee xaafade buulade
gaarisa ndoogo Gaarisa tuuminkaad Ndoogo.
ujeedaa marka eh, waan soo yara kabanaynaa marka un hadda waxna siiya ma lahan xabaxabada jiingaduna la qaybina laakiin maxaa ka hadlaysaa maxamed maxaa ka hadlaysaa soo mugdi hadda ujeedaan ku dheh waan soo yar kabanayna oo alaabtaas soo cafun cafun waa nin suuqa ka shaqaystaa tahay
xamaalate ee Waa.
marka intuunaan maamada biilkeeda aan u raadiya waa tahay saaxib insha allah ilaahay baa kula garab Hadda- gelaya hadda- haddaan kala marka kaar ma jirmiya maanta saaxib barnaamij ka dhow barnaamij ka dhow nigu siinaya cid walba nasiibkeeda hadduu ilaahay raalli ka noqdo insha allah biidni illahi tacaala cid walba nasiibkeeda wuxuu ilaahay ugu talagalay way helaysaa way quudanaysaa wayna calmanaysaa biidni illahi tacaala soo dhow walaalaan ku salaamaya magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xaaji xuseen haye Ali cabdi xagar dheere xuseenow soo dhowow boqol toban iyo afarta waa ku salaam aada iyo aad waa ninkii baariga ahaa waa nink maanta kaar baad da ku bisaaraynaysaa ma garatay kaarka shalay buu bilaabay ugaas aniga ma aha shalay baan bilaabay kaarka
aad iyo aad iskuulka riddiisaan joogaa ma oo garatay caruurtii baa iskuulka geysay carruurta maanta macnaha ayaan anagu halkaasaan kaabayna dugsigii waa laga yimi iskuulkiina waa sugaynaa raashinkii waa noo bilowday aad baan u faraxsanna ma garatay oo aada biyihiin waa soo dhaamisay
biyii waa dhaansanaa arigana shuqul iskuma lihin waxaan ku yidhi tarmuuska iyo canjeero culindaan ku nacay warniyow nin baari baa tahay oo gabadh way kugu raysatay
gabadha waa u dagaala allah gudgulay baariyo adigana sacoo kale waa ku Aad- salaamaya aad muminka huseen.
caalamul islaam nabad allah ka dhiga bunka Aamiin.
xafiyana waa salaamaya wacan maxamed iyo waad agtaada joogaan oo kusoo booqan karaan xitaa waayo saaxiib hawadaan ku wada soconno shukran aad baad umahadsan tahay xuseen uu mahadsan yahay saaxiibkaasi soo dhowaan ku salaamaya subax wanaagsan salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca waa xuseen cabdibuula gaduud gaarisa xuseen cabdi buluguud gaarisa soo dhawow dhanka dhoobaale ma ii jirta mise dhankee maxab wallaahi dhoomaale agtiisa Ah, okay soo dhawow Dee, kusalaamaya xa- xa- xaafadda maxaad kala garan aad iyo aad waa halka- waa halkaa deganay soo maahan Ah, okay ka waran saaka buluguduud maxaa la hadalayaa maxaa la isla dhex marayaa wallaahi sa- saaka alxamdulilah rabbi alcaalamiin jawidu wuu kala degan yahay dugsiyada waa la aaday iskuulka waa la aaday hawsha way kala socotaa xoogaa niyo biyo la-aanaa jirta biyo la-aanta way ka jirtaa magaalada haye muuqaad martaba gabar baa ga- garjan la ordaysa ama dusha kuwan ama garaagarin haysa waa inaad caawiso haddaa rabta gabdhaha ama hablaha biyaha wada ah haddaba marin adigana xuseinow wallaahi oonkaas ma ogyaha laladana ilaahay waa noo nimciyey xuseen waan ku salaamaya in badan subax wanaagsan waay warka wanaag sidoo kale walaalo Shukran.
khayr fara badan baan kuu sidoo rajeynaa kale ogaas aad baad u mahadsan tahay waad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya subax wanaagsan soo dhawow hallo star f m waan ka gudbaya xigaa kalaan siinaya subax wanaagsan soo dhawow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magaca
waa adumo nairobi faaduma ma- nairobi ka waran saaka
nairobi qabow alxamdulilah haye waa garan haddee nairobi xilliga ma lasoo kaakacin haye
Ah, ana badi salaada imaar iskuul dheesanahay waa sax waa sidaas haye mar horaa soo toosno waa kaa xaaladaha dhagdhag markaad iskuul geenaysay bal say ahayd xaaladaha okay suma aheen Ah, arkay alxamdulilah faadima anagoo badan aan ku salaamaynaa insha allah shukran xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhawow wajeer saaka hadalka mahayo wacalaykum salaam haa yusuf waa ku salaamaa bashka xaji xaga dheere bashka xaga dheere ka waran saaka alxamdulilah walaal meeshaan kaga sugan aad iyo aad baa maaragtay loo fiican yahay ilahayna wadan ugu soo Haye.
kaaficiyey aad buu macan yahay aada iyo aad marka waxaan leeyahay ilahay maaragtay roob xanas iyo roob la-aan baa leeyahay insha allah aad iyo aad baan isalaam shukran aad baad umahadsan tahay bashka waan ku salaamay saaxiib xaga dheere waa meesha ehelka qaraabada ay joogaan walaal soo dhawow ku salaamaya waandhaba yuusuf bakada waa cabdinaasir oo jamandeero cabdinaasir madheere ka waran
waa la fiican yahay maasha allah jawiga waa nabadan ku baraysan alxamdulilah xaalada waa okay xaaladaha okay waa kamban inta kana la fiican yahay.
aad baad umaadsantaha saaxiib saaka masalana hadalka ma hayo maxamuud Dhaq- daahir dhaqan iyo asxaabtiisa hadalka ma hayo saaka balanbala sidoo kale hadalka ma hayo deeqow eh, halkaas iga soo wacsayn hadal saaka kama hayo mumbaase hadalka ma hayo eh, meeru hadalka ma hayo maxaa dhacay mudogaashi em gaashi hadalka ma hayo maxaa dhacay Eh, waxaan filayaa nairobi in xaalada eh, hadda faadumo iga warramaysa inay fiicanta laakiin deegaanada kale sidoo kale namaanga gajiyaado hadalka ma hayo laakiin waxaan filayaa si wacan oo qurux badan inay noo dheegeysanayn wajeer sidoo kale hadalka ma hayo laakiin qaybaha kale haddaan warkaada ii soo gaaray qol asxaabta kale aan siino soo dhowow xaaji yuusuf bakada asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
aad baan u fiicannahay waa gaarisa maxamed cabdulaahi waay maxamed cabdulaahi gaarisa waa beri waa beri waa beri xaggeeda waay buule waa musuuri baashaal harta baashaal baashalaane aada iyo aad aad baan u fiicannahay jawiga waa fiican yahay qabow aye aan dhexdhexaad ayaan ku jirnaa waa sax alxamdulilah nabad baa lagu waagbarisiistay aada iyo aad iskuulkii waa la aaday ha dugsiga maanta wuxuu khamiis waaye waa sax ilmaha waa joogaan haye intaan ognaho barwaaqa kheer iyo barara waa idin salaama idinkana shukran nabad adeer iyo aad baad umahadsan tahay anagana waan ku salaanay ila- biidnillah xayaakumullah xayaakallah shukran ayaad baad umahadsan tahay baabahaas uu mahadsan yahay qorana uu shidan yahay waa nin iska barakaysan maasha allah allah yaziid wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu magaca
cabdirashiid gariza cabdirashiid gaarisa ka dhankee qof walba gaarisa gaarisa aye dhankee xaafade racay racay racay ma suuqa ku sugan tahay
haa saaka ka waran suuqa ma ga- ma raadiyaad iga dhegeysanaysa ma- ma goobtaada meheradaad joogtaa
waa suuqan jooga suuqan jooga waa ka haye bal ka waran saaqa suuqa maxaa la hadalhayaa waa la fiican waa la fiican waa la fiican maxaa sare u kacay sukumaayo ka waran iyo kabajka sukuma kabejiyo waa waa si fiican la cunaya zaa qaal waay qaal waay qaal waay qaalmiya
haa ka arkayso dir ka arkayso dir haa haye waa tahay Aad- dhegeystayaasha aad bay u mahadsan yihiin cid walba kaar iska soo diray udhaha laakiin hadda ma aha hooyadaas kaarka shalay ku guuleystay hadhownaanka qeybaha dambe ayaan maaragtay dib iskugu soo laaban doona wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
bishaar way soo tahay bashaaro halkay ku sugan tahay
aadan bishaar aadan bishaar aadano halkay ku sugan tahay
walaal waan xagga baadiyaha kaan soo xiriiraa mar walba meel baadiyahan joogaay waa baadiyee
baadiyaha waxaan joogaa sooko baadiyaha meel habarow lahaan joogaay mageeli baa la jirta mise ariga
haa ari baan la jeexa oor weli baan sii quminaya oora cid kusoo rar baan sii quminaya oo oortii ciddi lagu soo rarayay
haa anaga maw oor baan ku guurinaya gaari waxaan u isticmaalne waa sax
walaala waa fiican nabadaan ku baabirisay alxamdulilah maan leenahay aadan u fiicnay alise waa xaggaada alxamdulilah intaa sii socotay baldeegaankii socodkii bal ka waran maxaa aragtay dadka waasee aadaa loo fiican aadaa loo fiican wax dhibi ma jiro cidaha aaday u fiican yihiin warnio aadana war iska warhayi doonnaa xaaladaha waa sida kale waa okay soo ma ahan
sida kale okay waa ilaahu maan leenahay oo ilaahay maan baryaynaa ha quusanin
walaala waa insha allah waayo aad baad umahadsan tahay mawlid maxamed shuure stuudiyaha la waa sii gelaya dhegeystayaal warkii ayuu inoo s- dabcan inoo Hello, doonaya inoo salaam akriyo wacalaikum salaam walaal adaa s- ee, dabcan ilbiriqs yar baa haysataa waaku salaamay bakas waa musdaf wajeer wajeer ka waran mustafa alxamdulilah wajeer waa degan saakin waa qabow baa jira qabow waa tahay qawowgaas waa loo baahan saaxiib alxamdulilah yaal saakin shukran nabadgelyada waa okay iskuullada waa la aad baad umahadsan tahay mustafa shukran wajeer hadalkeeda waa maqlay aad bay umahadsan yihin saaxiibada dhegeystayaasha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دغيسال كلنتي وعنا wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysaal kusoo dha- kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminka si toos aynu ugu bilaabanayo ee taariikhda saaka waxay ku beegantahay koob iyo labaatanka bisha toddobaad ee sanada labada kun laba iyo labaatanka maalin khamiis ah arrimaha qoyska dhegeystayaal uga barateen isbuucba in hal mar markaasi aan iska dabageyno waxaa leeyihi markaasi inooga dambeeyey waxaana markaasi qoyska lo- laga doonaya in markaasi lagu nidaamiyo lagu hormariyo iyadoo qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siino si uga qayb qaataan barnaamijka barnaamijka waxaa daadinaha anigoo ah yuusuf bakad saa kale arrimo fara badan oo xiise fara xiise markaas uu gelin doona ayaa ku maqli doonta barnaamijka intuu hawada ku jiro iyo sidoo kale fursadihii yaraa oo dhegeystayaashan kaarka ku siinayna iyadana saaka way jirtaayo ma laba qof baa la siin doonaa saaka mise hal qof ayaa qadan doona qof walba nasiibkiisa iyo calafkiisa dhegeystaya laakiin waa wax keli oo in yaroo dhegeystayaasha ku hadli karaan wax saa u sii ballaaran ama saa u buuran ma aha idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeystayaal intaan howlahaasi kale aan sii gudagelin aan soo qabto mid ka mid adega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal horta ma soo qabsatay telefoonkii cusubna aan kuu sheegay ma soo qa- telefoonkii ma iska dhigtay niish- niclihii tooshlihii aa wadatay ma iska dhigtay oo telefoonkan markaas iminkan lagu kala hardamayo oo iminka la kala qaadanaya la kala bowayo adiga qayb ma ka tahay shirkada safaricom iminka mar waliba waxay macaamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan sida mar walba aan kuu sheego macaamiisha safaricom ayaa haata waxay fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga 4g oo ku iibsan kara labaatan shilin safaricom ayaa hadda waxay doonayaan in macaamiishada ay ka faa'iidaysan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaa haddaba dhegeysaa iibsan karta telefoonkan cusub ee union raybro aad waxaad ku iibsan kartaa labaatan shilin fursadan ee keli waxaa kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika music kenyaanka kenyaanka iyo telefoonka kenyaanka u yaqaanaan kabambe toshlaha soomaalida dhahdo in macaamiisha 2g 3g adeegan lahaa dhegeysta adeegan waxaa markaasi qof waliba uu kaga faa'iidaysan karaa lipa mudhogo mudhogo micnaheedu ay tahay tartiib tartiib iskaga bixi dhegeystayaal haraka iyo deg deg faraha badan jooji oo labaatankaada maalinta iska bixi tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karta waxaad sidoo kale kaga faa'iidaysan karta waxyaabo badan sida markaas inaad ka barto ama qofku ka baran karo xirfadaha cusub googleka sidoo kale wax kaga baaran karta weliba ardada markaas jaamacadaha kolejyada akhrista oo laga yaabaa in telefoon laan ay yihiin telefoonkan waa suurtagal macna- macquulgal ayuu yahay wax badan bay markaasi kaga faa'idi karaan waxaa ka mid ah dhegeystayaal gabdhaha sidoo kale cuno karista ku yar waxna ku yareerito oo aan garanayn si wax markaas loo kariyo oo hawlo kale u yeerta dad kale soo ijaarto soo kiraysto shaqaale u shaqeeyo wax kale u kariyo oo markaas xitaa raggooda aan ku qanacsanayn si markaas wax qaabka iyo hanaanka wax u qarin ay u karinayaan maantaba iska oo iska saxo jikada iska saxo gacantaada ninkaada waa inaad bartaa oo aad dhadhamisaa wax badan inuu kaa dhadhamiyo muhiimad qaabka isqurxinta cilaanka sidoo kale meesha kama marno macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyeen inay u qalmaan telefoonka union roybro in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani wixii markaas micnihi tahay in haddii aad markaas isticmaalaysa telefoonkan casri kama faa'iidaysan doonto wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si markaad u fiiriso qarax xidig shan afar afar afar gees wixii kadibna xula lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad ka helaysa fariintan kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waa inaad sida markaas ugu dhaha- ugu dhaqsiyaha badnaa halkaasi ku aado kadib waxaad bixinaysaa lacag shan mo- shan boqol oo horumaraysa halka baaqad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysa inaad si tartiib ah iskaga bixin karto haddii aadan fursaddan haysanin inaad hesho waxaa micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah laakiin dadkaas oo kale anaga mala hadlayn waxaan la hadlayn dadka nicilaha tooshilaha wato oo kuleeyihin batriga dhulka ku dhacay sidaa telefoonkii u hallaabay telefoonki waan fahmna gurigaan kaga soo tegay howlahaas kuwa ku jira telefoonkan ayaan u haynaa oo telefoonku wuxuu yahay waa new neon raybro telefoon cusub iminkan or shirkada is- isgaarsiinta safaricom tag xarumaheeda kala duwan dukaamadeeda dhegeystayaal waxaana helaysa telefoonkaasi si jaban ama qiimo jaban si maantada ogaato telefoonkaas in lagu ogol yahay qarax xidig shan afar afar afar gees xidig shan afar afar afar gees ama xidig waa star five four four hash kadib xulalipa mudhogo mudhogo weli idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib ayaa la dhegeystayaal dhammaantiin ciise iyo karaame sharaf aad mudantihiin laakiin mar kale aan kugu daro mid kam dabcan intaan faahfaahinta iyo qodobada kale barnaamijkan sii gudagelin mid kamid ah adeega qaybta barnaamijka xag jirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara in ay usoo jiitaan ama kusoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada qadyadooda ay ka dhaadhiciyaan cilmi baaris waxay muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso noqdaan wadada markaas isticmaal ah ama in aadka loo isticmaalo si loo dhiirigeliyo loo xagjireeyo loona shaqaalaysiyo yaaba khatar ku ah dhegeystayaal ee dadka sida dhallinyarada kuwaasoo halan iminkan halaanka nooga digaya waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leetahay ay tahay in mid wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay in si weyn dirada loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku oolka ah ee ku saabsan goobaha caadiga ah iyo weliba kuwa markaasi dijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waa ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirnimada kuwaasoo ku dhex milmay bulshada taasoo horsadayso in ay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin gedisan ama kala gedisan iyo weliba kuwo kaloo markaas lagu faafinayo warbaahinada caadiga weliba aaladaha dijitaalka ee kala duwan si ay markaas uga daawadaan dadka kala duwan ee ku jira kuwa markaas aadka ugu nugul ama kuwa markaas la kulmay fariimaha ujeedada tahay in xagjir laga dhigo dhallinyarada oo ay markaasi ku biraan kooxo xagjirka dhegeystayaadu dabcan halku dhigu muxuu yahay shirkadda brave waxay markaasi ku leedahay kata ugaidhi linda kenya tafuta elimu ebuka ugaidhi tumeimarisha umoja katika uta, dabcan utofauti zetu tumeireshe usalama kwa maendeleo tuvunie tujivunie uhuru wa dini farintan waxaa kuusoo gudubsay hay-adda bref ama bref dhegeystayaal sidaas aa u taqaano haddaba ka fogo xagjirnimada dhibaatada iyo rabshadaha wata oo noloshaada ilaaliya dib ugu soo noqona dhegeystayaal idaacadda saar f m codso gobolka waqooyi bari oo si toos aad uga dhegeystaan mar weliba haddaad ku sugantahay dhanka madeera waxaa naga dhegeysanaysaa sagaashan toddoba dhibic shan halka habsweyne iyo wajeer ay naga dhegeysan naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic halka reer muqdisho ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic eber halka isyelo meru iyo waa halka isyelo meru iyo sidoo kale balanbale iyo madoogaasha naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex halka asxaabta gaarisa dhadhaab tanariva masalaani xeryaanka qaxootiyada ay naga dhegeysanayaan sagaashan waa sagaashan toddoba dhibic hal halkaas xeebta ama mombasa ay naga dhegeysanayaan kwale clifi ay naga dhegeysanayaan hal eber saddex dhibic shan halka nairobi ay naga dhegeysanayaan asxaabta iminkan si dhibta inugu hayso hal eber shan dhibic sagaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaan leeyahay saaxiib ayaal dhammaantiin meel walba naga dhegeysaneysaan iyo subakada barnaamijka daadihinaya kuwaas waa ku mahadsantiin la socodka saaka waxaan ka hadlaynaa dhegeystayaal sunta markaas qoyska ee qofka markaas uu kaga saari karo qoyska haddaba waxaa kala socotaa sunta keliya ee qoyska qof weliba uu kaga saari karo maxaa ka fahamtay suntaasi adiga ka gabadh ahaan iyo weliba adiga kanin ahaana guriga reeraha dhaqanaysaan sunta markaas inugu dhex jirto weliba raggaa si toosa halkan markaas looga hadlayaa waa sunta keliya markaas la doonayo qof waliba inuu ku wadi karo sidoo kale uu kaga saari karo dhererkiisa arrimo halkan cajiib ah arrimo markaas waliba dabcan luuqadda qof waliba luuqadooda ama qofka luuqadda reerka ay noqon karto ama luuqadda qoyska ani kama hadlayo kuwa isxudxudanayan kuwa ka sheekeysanayan kuwa meeraha docda iskula jiraan kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlaya dadka markaas guriga wada jooga dadka markaas isfahansan dadka reerka dhaqanaya kuwa iska cusub kuwa horaan soo jiray wixii horeba hore ahaayeen laakiin wixii hadda jiilkan jiraan la hadlaynaa anigoo markaas ka dabageynayno sidoo kale doonayno inaan wax badan aan la qabno la dhisno qoysaska oo aan ku rarreebno guryahooda hooyaday dhegeysanayso aabbahay dhegeysanayo walaalkii dhegeysanayo abtigii dhegeysanayay adeerkii dhegeysanayo eheladaasi qaraabadaasi dhammaan kasoo wada jeedaan iyo habaryaasha idooyinka kuwaasaan rabnaa markaas wax badan inay faa'idaan oo ayagna markaas aan ka helno sheekooyinka iyo sidoo kale hadallada markaas ku habboon qoyska si loogu dhiirigeliyo looguna sii baraarujiyo waxyaalaha ku habboon qoyska si uu u jiro jiritaankoodana ka wada shaqeeyaan waa aritaanka dhegeysta cid waliba waa rabitaanka qof waliba uu asaga doonaya reerkaas inuu kusii jiro jiritaankaasu ka shaqeey haddaa ka shaqaysana haddee wax badan baad qabatay oo lagaga baxnaa haddaba luuqadooyin fara badan ayaa jiraan dhegeystayaal oo markaas lagu kala wado qoyska hadda luuqadahaasi haddaaba taqaanin ama aqaanin waa luuqado markaas khatar ah waa luuqado markaas cid waliba afka inay furato looga baahan yahay waa luuqado weliba u baahan af waa luuqad u baahan gacan dabcan markii loola jeedo gacan oo yani waxqabati howlaha loola jeedaa waa luuqad qof waliba labada qof ay isku fahmi karaan waa luuqad qofka ay kaga dhexli karto wax badan gabadha halkan raggaasi farta loogu fiiqayaa labada dhinac way is eegayaan laakiin eegitaankaasi waxyaalo fara badan ayaa haddana ku hoos qarsoon rabitaankaasi waa wax waliba keliya uu ku ballaaran karo ku sal- kuna saldhigan karo qoyska weliba jeceylkiisna cid weliba ay dareemi karto waa hagaag dhegeystayaal waa luuqadaha markaasi iminkan aan ka hadlaynay iyo weliba sunta waxa ay aad markaasi sun ku ah jirtaa ragga oo aysan rabin laakiin suntaasi gabadha keliya saari kartaa laakiin raggana ayagana waxaa leeyihiin waxaa laleeyahay luuqad keliya waxaa jirta ayadana ay ku habboon tahay inay isticmaalaan halka dumarkana leeyahay sunta aad isticmaalaysaan oo ragga aad ku wadaan waa inaad ka saartaan oo ada dabcan in adiga iska saarto si ninkaasi wax walba uu kugu qabto kugu dhiirigeliyo ereyada dhiirigelinta ayaa ka mid ah dhegeystayaal adaa ragga ku hormaree dumarka dabcan ragga raalli ahaada ragga halkan waxaa laga leeyahay arrimaha markaasi dhiiri- dhiirigelinta ah qof waliba laga doonaya inuu reerkiisa dhiirigeliyo waa shay muhiim ah waa shay markaas cid waliba ka qaadan karto luuqadaasi waxay adeeg- waxaa adeegsataa ereyo si ay markaas u dhiirigelinayso shaqsiga markaas adiga wax kuu qabana shaqsiga adiga guriga kuu jooga shaqsiga guriga markaas am- aad ku ammaanaysatay shaqsiga hooyada boqorada guriga ka ah dabcan mahad celidda mahadnaqa waa shay markaas aad u qurux badan waa wax qurux badan had iyo jeer qof waliba laga doonayo inuu aad u maha- ugu mahadnaqo wax waliba ay qabanayso haddii dharka lagu maydhay haddii caruurta markaas wax lagaa qabanay haddii raashinka lagu kariyay dharka sidoo kale aad sidato has- has- aad soo bixisa lagaa qaaday dhab ahaan jecel dabcan waxaa markaasi soo baxay halkaa qofka sida wanaagsan wax u arko oo wax markaasi tibaaxi kara sheegi karana nidaamka iyo weliba heerka qofka uu ka joogo waxaa u riyaaqay sida markaasi hooyada aad ca- u caawisay ama ho- mar weliba aad u caawinayso hooyadaa sidaa mar waliba xitaa ku dhiirigeli qoysaskeeda sida mad- mar weliba joogtada ah ay u xiriirinayso ila markaad ku dhiirigeliso ehladeeda qaraabadeeda xitaa jeclaanaya dhoola cadayntu waa mid markaas dadka farxad gelisa ma u jeedaa sida markaas uu qof kasta u farxay markii aad qolka soo gashay marka dabcan waad dareemi kartaa xitaa markii hooyada ay bannaanka adeeg u doonato oo adiga guriga lagaaga tago ama guriga ma inta yar oo aad joogto dabcan xitaa wakhtiga yar ee guriga ay ka maqan tahay ama adeega ama howlo kale ay ku maqan tahay dib markay kusoo laabato waa inaa markaasi marka qaar aad aad u dhoola caddaysaa ilaahay baa ku nabad keenay maasha allah gurigan cidla ma la joogi karo la-aanta waa shayga keliya dumarka naxariis qalbigooda ku ballaaran karo xitaa waxaa arkaysa gabadh dharka inay is- dharka la rabay inay iska dhigtay suuqa kala imaata waaba hilmaamaysaa waa iska fariisanaysaa laga yaaba xitaa dharka inay shaqo ka farxaan farxaani farxaani inay farxad iska noqod yacni farxad awgeed ama farxad awgeed inay gabadhaba qoracmata la yaaba waa dhammaan luuqadaha keliya ragga markaas ay isticmaali karaan dhammaan kuwani waa erayo markaas dhiirigelin karo erayo aad markaas u adeegsan karo waxaa markaas laga yaabaa in ay dhiira- dabcan di- dhiira- diiranaanta qofka uu saarayo qofka shaqsiga qofka kale ama aad eegto abaal uu qof kale adiga markaas kuga laakiin fiiri adiga qof markuu wax ku siiyo ama shay nin aad baad umahadsantaa leedahay laakiin ka waran qofka mar wali- mar weliba suwax weliba xilli kasta suwax waliba markaa soo kacdo kaaga kaa horeeya kaasii kacay jikada kuusii galay dharkaada meerayo dharkaada ka shaqeynayo adiga dabcan kula shaqeynayo wax waliba kaa horumarinayso kaa walwalayso kaa fikirayso kabar haddana hadda hal maalin aad u mahadceen weyso joogteeyaa lagu leeyahay dabcan waa shay keliya markaas xitaa waxay kala garanaysaa markaad u mahadcelin- u mahadcelin weyso ama sidoo kale aad dhiirigelin weyso waxay arkaysaa inaa maalintaas aadsan u faraxsaneen waa shay keliya markaas kuu fahmi karta markay jikada ku jirta dhihi karto dabcan maanta kumuu dhihin waad mahadsan tahay maxaa dhacay ma waxbaad ka samaysay maxali baa erey xun dhahday ma erey baa sh- uu ka danqasa- ka dhanqadaada ma cuntadu markuu farxin maxaa dharka miyaan si xun loogu baasay dharka miyaa wax xun qabay maxaa dhacay kabaha miyaa aniga mm, mm, wax baa jira yes waa gabadha markaas caaqiladda ah laga doonaya horaan baan kuu sheegay gabdhaha sun ayay qabaan suntaas ayagana nafsadooda waa inay iska saaraan waa la socotaa sunta keliya dumarkaada qofka markay ku dhufto nolol dhiman karo aad iyo aad waxaa eegtaa waxa markaas sida kusoo dabcan ku soo jiidan karo amase ku cajibin karo oo qofka markaas ku saabsan Ah, kadib markaas waa cajibin kartaa qofka ereyada ku- aad ku cabiri lahayd amase aad dhihi lahayd haddii qofka luqadaasi koowaad ee jaceylku ama qoyska aad ku wadago maqlidda ereyada markaas dhiirangelinta ereyadu waxay markaas u- u- uga dhignaan karta ama uga dhignaan doonaan ta- ah, tabti aran waa tabti aaran ku horay dhulba abaar ah ma jira wax caad markaas si qoto dheer ah ugu qeexi karto qofka nolosha qoyskaada ah ahayn eraye markaas dhiirigelin ah cid kale oo markaas aad mudnaanta ka siin karta mala haddii aad qoyskaada reerkaada aad markaas dhiirigelin weyso dhiirigelinta koowaadna aad siin weyso waa helitaanka qof waliba asaga iyo sida uu asaga iska dhigo hadday xitaa walow ay ku hayso haddii xitaa waa maamada qof weyn ay tahay qof da ay tahay hadda ka horaa nin markaasi een, waayeel ah waxa uu tilmaamay allah ur- allah yaa raxme allah u naxariiste waxa uu sheegay een, dabcan wuxuu dhahay dadki waagi oo markii qoysaska ay joogeen dabcan ragga waxay iska dhigi jireen ra- gabar ka- ka baqdo oo ka cabsoto laakiin habeenkii markii la gaaro adeer ha adeer wuxuu dhihi jiray waxaan dhihi jirin adeerkii raalli noqo way dhacday waan ka ognahay inaad nasab aad tahay waan ka ognahay inaad qatar tahay waan ka ognahay adeer inaad lagu heli karin dabcan wuxuu dhihi jiray gabdhaha saasaan dhihi jirnay markii maalinta aan ku yani ku qaylino xitaa waxaan ku- heshiis xitaa ku geli jirnay haddii aan kugu qayliyo adiga iska sii taga gurigaa iska gala oo n- noqo gabar dhaga nugul hadda dadka hore dad nugu- dhaga nugul bay ahaayeen oo oo hadal maqlaya kuwa hadda indhaha kaa soo gelayan oo macna aad u qaylinaysaa dhahaya ma aha dadka hore markii la- gabdhihii hore lagu qayliyo ma- waxay noqon jireen gabdhihii inay soo baxaan ama meeshii lagu qayliy inay kasoo tagaan guriga ay kasoo cararaan haddana ninkii wuxuu dhahay adeer tab iyo maskax baan samayn jirnay aqli baan samayn jirnay haye muxuu adeer aqligaasi wuxuu dhahay gabadhii markaa maalinta ku qayn ama dad horteeda aan ku qaynno mise aan ku canaanano mise aan ku yara qaraac aan- aan- yacni aan qaraacno dabcan wuxuu dhihi jiray habeenkii anagoo raaligelin baa been nin wuxuu dhahay reerkiisa wuxuu dhahay nin naag gabadhiisa ka adag adeer wuxuu dhahay waxa kale waa ruufo iyo been gabadha markii guriga ay joogto adiga banaanka haa libax bay kaa dhigi laakiin markay guri habeenkii ay joogto wuxuu dhi adeer raaligelin baan samayn jirnay marka maalintaasi dadka ama dowda ama helada markaan dadka een, oo dabcan markii dhaanka la qaaday iyo biyaha oo, maalinta lagu soo xoolaha maxaa usoo- ugu soo kala tagtay iyo sidan baa tahay iyo dadka dhodan ku hor qayli wuxuu dhihi jiray walaali ira- igaga raali noqo way dhacday ma dhici doonto waan kaa raaligelina waxaan kooga inaa nasab tahay waxaan kooga inaa carurta hooyadoo tahay in adiga la-aantaa la joogi karin gurigan adoo kuu kula socda adigan baa kala wadaa adigan baa na og waxa unbaan ku guri jirnay oo ka- ilaa aan kaga qancino adeer waan sasaba jirnay Mm, madaxaan gacanta ka saari jirnay adeer gacantii geli faadamooy gacantii raxmooy xaliimooy oo gasa waa nidaamkaasun baa la wadi jiray adeer waxaan hadda sheeke sheeke ibereley waxa ma jirto waxaas waa nidaamka keliya reerka lagu kala wadi jiray lagu kala xari jiray waa shay keliya halkaasay soo gelaysaa dhiirigelintaas ilaan waxay og tahay in ninkan weli ninkeeda uu yahay gabadha waxay og tahay in ha- dabcan saygeeda uu yahay qaladkan uu dhacay uu qiranayo haddana la ammaan hoosta laga gelin waxaa keliya ugu jeceshahay ninka ammaano waa ninkayga qoyska ah nin walba ma aha ey waa ninka qoyska guriga bay aada u jeceshahay gabadha waa ninkeeda aada u jeceshay markii ee la amaanayo ma amaanayso marka dhiirigelintaas waa shayga keliya lagu kala wadi karo lagu kala hadi karo haddaba waa shay markaasi waktiga qaadashada ugu muhiimsan haddaba waktiga markaas waktiga la qaadashada waa in aad markaas qofka dareenka ah oo aan dhan siiso adigoo waxba markaas aad ku mashquulsaneen mararka qaar waa muhiim qofka mashquul inuu iska noqdo qofka in wax kale uu ku mashquulo qofka wax ma aha laakiin waxaa lagaaga digaya halkan waxaa lagu leeyahay maaha markaas inaad qod markaas qod wa- intaa hal qol wada fadhiisataan oo adiga waxyaalo kale iskaga mashqu ayadana wax- wax kale ku mash- mashquul iskaga dhigto telefoon ku mashqu t v ku mashquul wargeysada ku mashquul cid kasta cid kale markaas dareenkeeda ma- way haysataa oo cid kale markaas soo saari karta laakiin markaad guriga ga- wada- gabadha la wada joogto oo aad sheekanayso ama la sheekaysanayso ma- ma la socotaa in maalin maalinba kasii dambeyso inaad wax kasoo saarayso gabadha afkeeda intaa kala furayso qofka waxaa le du- waxaa le dumar haddaa rabta afkeeda fur waxaa ka ogaan karta waxa kasoo baxay laakiin ka waran ninka maalin iyo habeen ama maalin walba furayo oo la sheekaysanayo oo waqtiyo qaar siinayo laga yaaba xitaa afarta maalmood ama saddex maalmood isbuuciiba in hal mar uu siinayo oo markaas la sheekaysanayo uu fahmayo uu dareemayo gabadhan waxay markaas damacsan tahay gabadhan waxay rabto markaas ayuu daraasayn karaa oo ogaan karaa waxa gabadhan ay rabto iyo weliba siday tahay iyo weliba sida ayada asan dabcan mustaqbalkiisa noloshiisa ola dhaqman karto waa sheega in waqti qaadashadu iyagana ay rabaan adigana sidoo kale dan ay kugu jirto dabcan dumarka aad bay u xiiseeyeen way rabaan in guriga la joogo in sidoo kale ninkaas uu ka agdhawaado wa- dan baad ugu jirta ayada laakiin ma la socota in adiga weliba faa'iido fara badan ay kugu sidid adiga ninka aan kula hadlayo waa in hal qol wada fadhiisataan oo dhammaysataan wixii markaas aad daawanaysaan wixii sheeko ah oo- a- a- aad dabcan oo waxyaala qaamiiska soo wada saartaan wada kafsantaan wada sheekaysataan waa muhiimadda keliya qof waliba laga doonayo in reerka ay keliya ku dhisan karaan waxay kale noqon kartaa inaad markaas wala luuqaysataan oo in marka een, markii leeyahay xitaa mar qaar xujuun isku xiri kartaan oo dhinaca kale wax kasoo tuuri karaan waa shay keliya qofka dabiicadiisa kusoo saari karta markii weliba qoysaska la joogo waxay waxay necban tahay waxay dhibsanayso waxaas oo kan ogaan kartaa haddaa dhahda laakiin eh, keliya waxaan ku ogaanaya markaan guriga joogo ma- wallahi ma soo saari karta laakiin haddii aad la sheekaysato wax badan ka ogaato wax badan aad eh, dhibsanayso aad aragto wax badan ee jecesha aad aragto halkaas ku kala ogaan kartaa weliba waxay xiisanayso qadarinayso aad aragto waxaasoo dhan waa waqtiga waa waqtiga waqti qaadashada oo reerka oo la sheegayo in ay luuqada keliya ama qoyska lagu dhaqi kara ay tahay waa luuqada keliya waxaan ka hadlayna dhegeysa waa luuqada keliya ah wax kale ma aha laisku dari maayo shay waa inaan kala saarnaa waxaan ka hadlayna dhegeysa luuqada qoyska lagu dhaqi karo waa waqti qaadashada iyo weliba dhiirigelinta in ay tahay reerka keliya in ay ti- eh, dabcan dariiqada ama wad- wadada saxda ah la qaadi karo haddii luuqadaada ay saxnaato hadalkaada u saxnaado qowlkaada u saxnaado hadal weliba ma aha luuqada qofka wax weliba qabashada ay ka mid tahay waxa keliya qofka uu ku as-aasi karo kuna sixi karo kuna wanaajin karo waa- waa qayb waa qaybtaasi dhegeystiya haddii arrintaasi ay kaa saxmato kaa hagaajismato inaad markaasi een, wax walba wada qaadan kartaan lamaanuhu ama lamaanayaasha waa in markaasi ay mararka qaar ay fahanto ama ninka uu fahmo waxa ujeedadiisa ay tahay adiga dan gooni ah oo ayada aysan fahansaneen qorshe ayada aysan fahansaneen sir ayada ay fahansaneen ha ku dhaqaaqeen waa sheega markaas aan ku hogoomi karto oo aad dhibaato kaa soo gaarto dhibaatadaas adiga ka fog wax weliba aad- adiga daacad ka ah lilaahi ka ah waa inaad ku qabas- waa ku qabsan kartaa dabcan hadda ka hore een, waa la fiirin jiray dadka een, markii een, wa- hadda waa waa la shus- la shu- la isshikaansadaayo dadka meelo badan ba isla soo maraan oo is arkaayo oo meelo haa laakiin dadka hore mayba is arki jirin laakiin wixii saa ahaa haddana dadkan waa la isbaran jiray waa la is ogaan jiray xog waa la isxog wareysan jiray weliba dadka qaar waxay dhihi jireen dadka baadiyaha een, een, dadka baadiyaha waxay dhihi jireen eh, sida aniga haddii weli baadiya ma arkin laakiin sida la sheegay xilliga habeenkii ma aragtay marka carruurta yara seexdaan ba hooyada iyo iyo wadaadkay sheekeysanayaan xilliga Ah, waa sheekadood yacni waana la kala xishoon maalintii yacni iyagoo is ag fadhiyo iyo meelaha ay sheekeysanaya wayba ka xishoonayaan laakiin habeenkii markii dadka kala seexdaan waa nunuuda sheekadooda la maqli ay inayna sheekeysanayaan laisxog wareysanayo laiska dabageynayo warsaanba wax ku socon jireen xogta waktigaasaa laisku helay laakiin hadda adiga habeen ma sheekeynaysid maalin gabadhi ma baranaysid waa iska maqan tahay dan waxaa ku maqan tahay mar waqtiga imaato waxaa rabtaa in waxa iska cunto haddana ma dhiirigelinaysid oo waa mahadsan tahay walaalay shaqadan faraha badan baa qabatay gurigan waxba kala- ma- ma kala qabanaysid marka si qaabkaa rabta adiga yaa garan gabadh yaa diidi marka inay imaato ay sun kugu noqoto suntaasna way kugu dhufanaysaa waa mid aad kasoo kici doonin oo la yaabi doonto suntaasna eh, dhegeystayaashan u dhaafi doonaa oo noo sheegi doonaan sunta keliya dumarka ay qabaan waa hal shay oo sun ay qabaan suntaasna lagama kaco suntaasna lagama kaco duma raggana waa luuqada keliya qoyska luuqadooda inay saxnaato ayaa halkan laleeyahay dabcan luuqadaha way mudan yihin inuu qofku waqti la qaato in markaasi eh, qofka uu ogaado waxa aniga yacni ahmiyadda iyo weliba qofkaas uu agtiisa ka leeyahay waa shay eh, q- keliya oo labada qof isku fahmi karaan Ha- ahmiyadda qofka haddaad fahamto uu guriga kugu joogo ama nolosha aad markaasi ku wada- ku wada- ku wadataan waa labada qof meeshayba ka bilaabato waa meesha markaas laska sixi karo waa meesha laska qaban karo waa meesha dulduleerada iyo dhibaatada culisiinka ay kasoo geli karaan la cufi karo ama la dabooli karo waxaasoo dhanna waxay ka bila- waxay ka bilaabanaysaa marka luuqada ninka uu iska saxo oo qoyska uu ku wadi karo waa in ragga luuqad ay yeeshaan luuqad keliya oo ku wadi karto haddii gabadha kugu kacsan tahay haddii kugu- ku- eh, ee gabadha ee, maanta kugu kacsan tahay haddii gabadha dhibaato ay wato haddii gabadha buuq adi luuqad keli laho laba luuqadoo keliya hayaa kugu filan oo maanta aad ku wadi karto oo ebid aad ku wadi karto oo kaga ilmo dhammayn karto gabadha sirtan waxaad rage gabadha waa kaga ilmo dhammayn karto saa luuqadaas ugu wado hadalkaas ugu wado oo ayada dan keli kaga dhiganayso wixii dhan way hilmaamaysaa wixii dhan way ilmaama- waa hilmaamaysaa maanta hadday shay ayada kusoo ay kusoo dhacdo oo buuqi qayli ay kugu furto shay keliya adiga hadafkaada keli waxay weeyaan inaad keli ah qabato luuqadii aan hadda kuu sheegay waa inaad la fariisataa la sheekaysataa la kaftantaa la qosashaa ogsoonow markaad guriga soo gelayso waa inaad dhowlo cadayntaada iyo kugu faraxdaa sidoo kale ayadana markay guriga ka maqan tahay waa luuqadda keliya dhegeyso aan kuu sheegaya dhegeyso waragow aadaan kula hadlayaa markay guriga ka baxdo oo adeeg ay doonato mise meel kale ay aado oo guriga adiga nasiibkaas haddaa leedahay oo guriga ay kugu imaato adigoo guriga joogo dhoolla cadee dhoolla cadeynta ugu qurux badneed oo ma soo laabatay haa maasha ilaahay baa ku keene maxaa dee gurigan waa ogtay in walaal la-aanta la joogi karin waa ul walbaabiyahay waaba ku cajisayba wow waa siday rabtay Ila markii waxaa arkaysaa dharka intay tuuratay oo maaragtay ah, ah, oo raashin ku karisay oo wax walba si deg deg ah kuu boobsisay war saasaa la doonayaa war luuqadaada sax war hadalkaada sax war sheega sax war fikir maskaxda waa muhiim inaad tuujiso dhegeystayaal maxamed axmed khaliif warkii sagaalkii subaxnimo dhegeysano isku soo laaban doona hadduu ay bahraale ka noqdo hayga fogaan hayga dheeraanin qodob kale ayaan sidoo kale eegi doonaa ee dhegeystayaal hadduu eebaha raalli ka noqdo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi war arrimaha qoyska oo khamiis waliba si toos halkan aad uga dhegeysataan barnaamijku waxaa daadiyay nala socodsiya anigu ayo subakar qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siiya si uga qayb qaataan barnaamijka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan in leeyahay iyadoo markaas aan ka hadlayna dhegeystayaal saaka luuqadaha iyo weliba sunta dhinacyada kala duwan iyadoo lagu hadda halkan lagu bogaadinayo qeybta ragga in markaas ay ku dheg- ay ku dadaalaan sidoo kale iska saxaan luuqadaha qooli waa luuqadaha markaas qoyska ay ku sixi karaan mise ku dhe- ay ku hagaajin karaan sidoo kale ku horumarin karaan luuqadahaasi sida aad ku mi- aad dabcan ku maqlayseenba ereyada ayaa ka mid ah sidoo kale kuwa dhiirigelinta waxaa ka mid ah dhegeystayaal in howlaha markaas wax lala qabto iyo sidoo kale waxaa ka mid ah dhegeystayaal sida aad ku maqlayseenba waqti la qaadashada waa sheyga kulliga qof waliba asaga nidaam uu samaysan karo iyo waxyaa- waxyaalo fara badan uu samaysan karo ayuu ku her- ku her- ya- yacni ku hergelin karaa kuna meelmarin karaa nolosha qoyskiisa dhegeystayaal taasoo uu doonaya keliya uga gol leeyahay sidii luuqada ama luuqada keliya asaga qoyskiisa ku wadi karo ilaan qof waliba ah nin waliba tab ayuu ku wadaa reerka nooc waliba ayuu ku wadaa laakiin qaabka ugu wanaagsan ugu muhiimsan ayuu keliya kasoo qaadanaya dhegeystayaal haddaba iyadoo markaasi aan doonayno dhegeystayaal inaan isku bidhaamino sidoo kale isku jilcino waxyaalaha sidoo kale kaydku qofku ka dhigan karo waa dabcan waxyaalaha qofka kaydku ka dhigan kara markay imaato luuqada qoyska ku- eh, dabcan ku baraarugis dabcan uu qofku kusoo baraarugay inuu qoyska uu ku wadi karo sidoo kalena uu ku dhisi karo qoyskaasu no- noqo- noqon karo qoys markaas labada qof isjecel ama labada qof sidoo kale eh, danta keliya eh, danahooda keliya isan isku fulin ama danahooda keliya iskan iska qaadanin keliya qoyska waxaa keliya looga saari karaa in naxariis dhegeystayaal qeyb ka soo gasho haddaba qabsashada howlka ama howlaha dhegeystayaal inkastoo laakiin waagii hore ee qaf dabcan oo- een, howlaha liska saacidi jiray laakiin ragga qaar waxaa lihi jiray dabcan dhanka jikada maysan geli jirin laakiin hadda waxay howlihii waxaad arkaysaa in howsha taasi iminka ay ka duwan tahay oo wax waliba iminkan qaab kale oo niyad kale aad arkayso ama qaab kale oo iminka wax walba loogu qabanayo bal taasi waan eegi doonaa laakiin aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal xag jirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara si ay usoo jitaan taageerayaasha gaar ahaana dhallinyarada eh, qadyadooda cilmi baaristu waxay muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso ay noqdaan wadada markaas isticmaalkaa si loo dhi- dhi- loo dhiirigeliyo loo xagjeereeyo loona shaqaalaysiiyo qeybaha khatarta ah ee dadka ma- sida dhallinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in la hortago xigjarnimada rabshadaha leh ay tahay mid wax ku ool ah waxaa sidoo kale loo baahan yahay in si weyn diiradda loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku oolka ah oo kus- oo ku- dabcan ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa dijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waxaa ka hortagida sheekooyinka rabshadaha wata xagjirnimada kuwaas oo ku ku dhex milmay bulshooyinka taasoo horseedi karto in noq- noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin ka- eh, kala gedisan iyo ku- eh, iyo kuwo kale oo markaas lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba alaadaha dijitaalka ee kala duwan si ay u daawadaan dadka kala duwan ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama ay la kulmaan fariimaha ujeedadu tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada ay ku biraan kooxaha xagjirka dhegeystu halkudhiiga wuxuu yahay shirkadda Br- brave waxay markaasi ku leedahay dabcan een, waa sida ay shirka ku- shirkadda ay ku leedahay ama hay-adda ay ku leedahay ugaidi siswala ladini Chuk- waxaa ku leedahay chukua msimamo kataa ugaidi gaidi ni haramia ayay ku leedahay tuwalinde watoto wetu ni rasilimali yetu ayay ku leedahay dhegeystayaal brave oo farintaas kusoo gudbisay dhegeyste aan kugu sii daro safaricom iminka waxay leedahay yaa qaatay north eastern telefoonada dhegibsal mase gobolka qoyber yaa ka qaatay telefoonada casriga iminkan oo goobahoo yaa tegey oo telefoonadaas iminkan yaa ku xaragoonaya yaa ku laafyoonaya yaa iminkan laafyada meel fog la gaaray macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonkan caf- waa four g oo casri ah oo lagu iibsan karo labaatan shilin maalin waliba qof waliba asaga iyo tabartiisa ayay ku xiran tahay safaricom ayaa waxay doonaysa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadan internetka sida waxbarashada waxa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub oo new neon raybro waad ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin waliba fursadan keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabame tooshiraha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yaa two g three g adeegana waxaa markaasi la dhaalipa mudhoogo mudhoogo micnaheeda tahay internet tartiib qofku iskaga bixin karo dhegeystayaal tusaale dhegeysta markaad haysa telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaaba fara badan sida markaas inuu qofka ka farto xirfad cusub googleka sidoo kale wax kaga baari karta weliba khaasatan kuwa ardayda ama sidoo kale waxaa kaga baari karaan kuwa jaamacadaha ka barta waxaa adiga sidoo kale faa'iidaysan kartaa in aad wax waliba si noloshaada wax waliba uga wadato tilmaam qariirada sidoo tilmaamaha qariirada googleka waxaad u taqaano iyo sabilo qurux badan ayaad ku qaadan karta waxaa la kulanay dad aad u tiro badan oo iminka ka faa'iidaysteen oo fursadan maasha im- maanta dabcan ku macaashayaan oo sidoo kale waxyaala fara badan kaga qaateen dhegeysan waxaa ka mid ah sida gabdhaha inay markaasi ka bartaan kurinta cunada noocyada kala duwan oo martaa maanta gacantaada ninkaada waa si- waxyaalaha qaar oo sirta gabdhaha lagu gaarin ay ka mid tahay inay iska saxaan qeybta cunakarinta linxaajigaada cuno macaan ee lagaaga baahan yahay cilaanka isqurxinta sidoo kale waad ka baran kartaa taa waa xirfad gooni ku ah laakiin iska sax jikada oo ayn markaasi aad ninkaa soo jiidataa macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new ray iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micneeda tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo sida markaas aad si aad u fiiriso qara xidig shan afar afar waa xidig shan afar afar afar gees kadib xiro lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qaranto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa dib ah, u aadaysa dukaanka kugu dhow safaricom markaad lacag hesho waa in sida markaas ugu dhaqsi abdan halkaas ku aada kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boq- shan boqol oo hormaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi aad fursad markaasi kuu siinaysa in si tartiib ah aad iskaga bixiso haddii aadan fursadan haysanin inaad hesho waxaa micnaheeda tahay inaad hays inaad haysato telefoon casri ah waana diradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonka casriga sida markaas aad u ogaato maanta waa qara xidig shan afar afar afar gees xidig waa laba waa xidig shan afar afar ama star five four four hash kadib xololipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal dhammaantiin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dib aan usoo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m dhegeystayaal waa qaybaha markaas iminkan barnaamijka hogaankan ku guda jirnay arrimaha qaxootiyada bal iminkan aan fiirino oo dabcan maxaa lala qaban karaa hablaha dukaan dabcan dadka luuqada dabcan arrimaha qoyska jeceyl ahaan oga dhigo ficil ayaa markaasi ka muhiimsan ama kala muhiimsan ereyada la dhaho waa sida markaasi halkan dabcan dadka khubarada ay alka aada u sheegayaan una sharxeen haddii qofka luuqadiisa koowaad ee ereyga loola she- jecelka qoyska ka tahay haddii aad markaasi kula hadasho erayo dhiira- dhiiri- dabcan dhiiragelin karo sida waan markaasi kugu riyaaqay waan kugu eh, waan kugu mahad celinayaa waana ku jecelahay waa marka suurtagal ah in ay tahay mid fi- mid mid fikra ama mid markaasi een, eh, fi- eh, mar- waa mid intay markaasi fi- fikiraan ay dhahaan haddii aad ijeceshahay maxaa kaaga muuqda ama maxaa kaaga muuq- maxaa markaasi kaaga muuqan weyday oo aad iga caawin weyday howlaha guriga sida hablaha markaasi qaarka ay ku andacoodaan haddii luuqadooda koowaad ay tahay eh, dabcan qidmaynta ama isku adeegidda markaasi dabcan dhaqista gaariga tusaalahan kasoo qaadanaya haddaaba gaari qabin oo are qabta ka waran dabcan aad ka saaciidanayso sidiiba xitaa mararka qaar xoolihii aad kas- aad inta la gashoba inta jikada ay kugu jirto ood soo listo waa suurtagal intay markaasi eh, adiga wax kuu karinayso cunug yara aad ka hayso waa suurtagal wax baa kala qabanaysa intay howl kale ku mashquulsan tahay adigana wax kale aad kaga saaciidayso ka jarista cooska ama d- dabcan deerka ama deerka waxyaala qaar a kala qabto ka caabinta howlaha guriga iyo weliba in ilmaha markaas xaafadda laga bedelo ah, dabcan sa- ah, xafaayadda raallahada waa xafaayadda in laga bedelo mise in me- dharkii ama sidoo kale ilmihii aad u qabayso inta hayada howlaha kale ku mashquulsan tahay ama cashada inay karinayso yaa ka muunsan yaana ka fiican halkeena laga heli karaa waa dhabtii oo xaqiiqdii oo markaas bannaanka imaanayso inay dareemi karto galgaceel iyo muwaxaba iyo dareen xogan oo jecel ah in qoyskaasi us- jiritaankiisa sii jiri doono xitaa hadhow haddii ay kaa carooto mise ay kaa tagto mise ay ku dulqaadan weyso waxyaala qaar oo maalintaasi kaa dhacay dumarka haddii horaan baa loo yiree hadda intaasan wax u qabato ayada maa weligii waxba iyo maqan bay ku dhahaysa laakiin sida lay aniga waxma arkin waa sida lay dhahay lii sheegay dadka qaarna way garanayaan haddii waa sida lay sheegay waa sax Mhm. kadib arrimahaasi hadday kuu suurtagalaan maxaa dhacaysa haddii gabadhaasi dabcan ay kaa carurto guriga ay kaa tagto ama kaaga tagto gurigooda ay aado dabcan waxaan ku haya kuwa hubaal ay tahay in laba maalmood saddex maalmood ay joogeen gurigaasi kadib gurigaada ay kugu soo laabanayso waxay og tahay qof naxariis badan qof qalbi qalbi biniaadan leh qof da- dareen jeceel iyo weliba dareen biniaadanimo dareen qoys aqaano inay kasoo tegtay ee markaasi ka shalaynaysa xitaa ee markaasi arrimo kale afaaro kale aysan geli karin ilaa markaas adiga maskaxda iyo qalbiga ay kugu hayso ka waran faraha adiga iminkan gacantaada ku jira waa luuqadaada keliya aad ku maali karto ama afkaada keliya aad ku maali karto dumarka waa sida markaas qof waliba reerkiisu isaga ay kaga go-an tahay ee reerka inuu ku wado maanta waa in qofka uu lahaada luuqad reerkiisa uu ku dhisi karo waa inuu lahaada luuqad keliya ee qoyskiisa uu ku ballaarin karo waa inuu lahaada luuqada keliya ee gabadha kaga dambeyn karta ee fahansan tahay in markaas loo adeegsan doono ay jilci doonto naxariis ay sidoo kale dareemi karto war saasaa lagaaga baahanya adeer jooji howlaha kale ee gacan qaadkan iyo oradkan faraha badan jo- aad ku wadaan hablaha war ka joojiga laakiin waxaasoo dhan ninka aad samaynin ka waran oo markaasi gabadha ee ka soo istaagto haddaad ka maqan tahay gurigaada waqti aan la qaadanaynin haddii erayo markaasi galgaceel iyo muxaba iyo weliba arrimo dhiiri markaasi dhiiringelin karo a gabadha siinayn howlaha guriga ka qabatay waxaana markaasi ay isku daba wareeganayso howlaha markaasi adiga ay kuu samaynayso howlaha markaasi ay kuugu cabinayso caruurta dhan waxa guriga ka qabanayso ka waran haddaad dareemaynin naxariis darre ay kaa tahay ama sidoo kale qofka ilaa dadka waa kuwa xajiraan iska naxariis daran iyo kuwa xajiraan iska naxariis badan laakiin kuwa naxariista badanna marqa wax la yaaba in xitaa waxba ay qaban oo sidoo kale waxba aysan fahmin si walba ha iskaga naxariis badnaadaane haddaba haddii howlahaas aad kala qabanin haddii aad qabashada howlaha kaymaha ama ki- dabcan qidmaynta waxba aad kala qabanin haddii ha- dabcan halista markaasi qofka eh, oo helitaankiisa qofka dabcan la helaynin ama waqti usan la qaadanaynin bal ka baran maxaa halkaa kasoo baxaya waa tustaamaha iyo astaamaha markaas lagu kala garan qaro in reerka markaas usan bal- sal ballaaran usan ku fadhin war waxaa lagaa helo war waxaa lagaa dareemo oo ha noqonin mid markaas macangag ah naxariista waa in markaas adiga darinta dabcan waa dareemi kartaa rax- eh, salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh waa naxariis aad ayuu u naxariisan jiray hablihiisa aad ayuu ugu daqan jiray waxna wuu la qaban jiray waxna wuu la sixi jiray dabcan dhegeystayaal bal ka waran halkuu suubanaha oo halkaas asaga howlihiisa kala qaban jiray oo u dhola cadeyn jiray oo la sheekeysan jiray waqti badan uu la qaadan jiray uu shi- la sheekeysan jiray adiga bal ka waran adiga howlihii shaqadii wax dhan wado ayaa haddana waqti badan siin kartaa waqti dhan aad siin kartaa waan kuu sheegay markaa waqtiga aad siinaysa gabadha ma la socotaa in waxyaalo fara badan ay kaaga soo baxayaan waxyaalo fara badan sidoo kale aad ku ogaan karto waxyaalo badan gabadhan mustaqbalkeeda hiigsiga waxyaala ay dareemayso iyo halka ay joogto in markaas maskaxda sidoo kale rugi karto mise bedeli karto ma la socotaa intaa tahay laakiin intaan la hadlaynin ama waqti aan la qaadanin mise aan la sheekaysanaynin mise aad xodxodoynaynin gabadha oo inta aad ka gelaynin oo si markaas dhoola cadeynta iyo sheekadii iyo markaas muxabadii oo meesha sidoo kale aysan ka maqneen waryaa hey hey hey hey ahaa waa sida la iska rabaa waa sida la doonayo waa dabcan waxaas oo dhan baa laiskaga baahan yahay waa dabcan rabitaanka qof waliba ah isaga sida laga doonayo idaacadda star f m codka gobolka qeybar ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaba dabcan barluuqadaha ragga ee gu- qoyska ay ku maali karaan qoyska ay ku sixi karaan qoyska ay ku ballaarin karaan maxay yihiin sunta keliya raggana ay markaasi dumarka ay u hayaan maxay tahay dabcan rag- dumarka xitaa way garanayaan sunta raggana sidoo kale qaar ayaa garanaya waa dadka waaye aragga ah dadka weyn dadka dabcan fahamsan dhalinyarada hadda shalay darad guursata ma aha Mm, mm. dadka suurtagalka ah macquulgalka ah ayaan ka hadlayaa sunta dumarka kala fahmi karaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qoybar aad dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal waad ku mahadsantihin la socodka yuusuf bagada barnaamijka daadinaya dhegeystayaal aad ayuu ku mahadsantahay adigana sida ah, qurux badan ay inoo dhegeysanayso qeybaha iminka dhegeystayaashan fursadda siinaya haddaba maxay tahay waxa keliya uu ku maali karo luuqadda keliya reerka qoyska inuu kusii ballaarto kusii wanaado kuna sii baraaro uu noqon karo waa luuqadda keliya aan isla rabno dhegeysana inaan isla jahan qaadno isla- iskula fahna dhegeystayaal ilaan qof waliba asaga garanaa qoyskiisa siduu oo markaas kuma milka laakiin maxaa anaga naga go-an maxaa anaga aan tilmaami karnaa maxaan sheegi karnaa maxaan isku dardaarmin karnaa sida qoyska ama qoyskana u noqdo qoys markaasi burburka iyo dhibaatada oo oga fogaadaba oo agtiisa san loogu arkin suntana dumarka waa ina mararka qaar iska saaraan oo iska siibaan inta lagaa dilin adiga iska dil oo dabcan inta lagaa dilin waxaa loola jeedaa inta marka horeba adiga wax aad ku tuurin oo iska dil oo adiga lagu soo gaarin ayaa lagaa dilin suntaasi ayaa sidoo kale saaka iskaga baahanay saaxiibayaal dhegeystayaal inaan bal bal iskaga dabageyno saxaabaha dhanka geeraarada dhanka eh, dabcan sheekooyinka waxaasoo dhanna barnaamijka way u furan tahay saaxiiba inta qoyska u socdo halkan ayaa markaas isku farxad gelin doonaa wada qosli doonaa wada sheekeysan doonaa iska xog wareysan doonaa laakiin waa inaad sheeko fiican ama hadal fiican aad ila soo gashaa laakiin yaan kugu cajisin dadkan ayay kugu cajiisan dhegeystayaal aad baad u mahadsan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka hore barnaamijka siinaya soo dhowaanu ku salaamaya
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوسف أو ستة waa fiicanay see tahay magacaaga
هذا مسار وايه aadan bishaarow halkee ku halkee ku sugan tahay
وماشي هذا ينكوش ينكوش هنا هبرة وين جواي waa booka miya
ها دادي هذا haye
ولا لا ورطة بالعادة إلا بشقة وواح ماشي كنت ارتفعوا ده waa sax
وأنا سيسك نوين عليه سرطان حاسس ولا شقة نجي وقريب وسوق قريب جوا ما شقة قريب ولا قبل جري haye
لا هوينك سومالي سا ما أقول haye
أدي على الأقل كشقة الوار war taasoo keliya maaha shaqeyntee
أنا واحد قال على شيء يا oo waxaa u ba waxaad rabtay miya inaad eh, jikada iyo waxaa keliya aad u malaynaysaa shaqada
ما يتأكل ما هي ah
هذا حق حق قبل حق يرجعته مركا حق قبل الحين دي الوار aada iyo aad
أنا يحاول ولا شباب غير مسؤول وحي هاي بملكن oo ayadaa gacanta ku haysaa maamulaysaa
آه war haddii aadan bishaarow halka hayla aadine waxaan ku leeyahay maxay tahay waxa keliya reerka laguma luuqada keliya ragga ay adeegsan karaan ay ku maamuli karaan ilaan qo- nin walba asaga garanaya qoyskiisa
ها واساس شيء waa sax
horta wax walba adaa ka dhawaajisay haye
aday dhinac walba waa ku fiican tahay xagga beledkan waa ku fiican xagga baadiyan waa ku fiican tahay haye
wax walba oo la sheegi lahaa horta adaa sheegto horta haye
marka si laisku fahmi lahaa aada iyo aad
waa si dhib yar laakiin laisma fahmayo walaalow aadan bishaarow adiga dhanka miyigaa joogtaa soo ma ahan gabadh ukaada ukaada gabadha markaa habe maalintii baadiyaha ee yara maalintii la yara qanjuruufto mase la yara qaniino laga yara buuqsiyo habeenka rag ma saasay ku wada seexdaan iyo gabadha
saasaa lagu sacdaa hal islama hadlaayo haye
walaalay raalli aa waxaa kuna agtaana kama qorno marka see raalli markaa see raalli ay ku ay ku noqonaysa marka
waxay raalli ku noqonaysaa aha
dhowr beri markii la joogo aha
nin walba asaga uu iska iloobi marka dambe ha waa sax waan gartay aadan adi ma garan sunta ee ragga u daran ee dumarka ay qabaan
warsiga sunta way badan tahe mm
waxaa la sheeg waxaa la dar soo koobi kara ma sunta aad bay u badan tahay Maxaa- ilaa islaantaana bixin kartaa oona keeni kartaa maxaa ka mid a marka suntaas
islaantaana keeni kartaa oona bixin kartaa war maxay tahay suntaas aadanow adiga maxaa ka og tahay way badan tahay dhahda laakiin waxna iimaa sheegin wuu ku mahadsan yahay saaxiibkay aadan bishaar waa noga mahad celinaya saaxiibkaasi shukran leeyahay dhegeysi hore barnaamijkan u daafaran soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga السلام عليكم يوسف أو walaal waan ku salaamaya ma- wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ورني ومن إيرا عبد الله يرى جو مقالة مديرة مقرة cabdulaahi yow cabdulaahi yare magaalada mandheera u joogaa waan salaamaya cabdulaahi yare
ساعد آت يا بان كو سلامين يا ورد مقع يوسف إنسان كاب بدل قريب قريب بلا مكوب هي walaal waa aad bay u fiicnaan lahayd laakiin magaxa ii jire
سيري واحد يري ساعد ورد واحد جتا حبلا إن ما تالي سو جيت أو هذا الوع ونعسن لو سو جيت وركار كبا إذا قوي سو يا كار بان كو سو هارن تبرتين
aad u mahadsan yahay soo dhow cabdulaahi yare mahadsan yahay soo dhow walaal waa ka xumahay dhegeystaha sida asagana eh, telefoon kale ayuu ugu qorqabtay xigaha kalaan siinaya star f m soo dhowow waa ku s- waan ka xumahay asagana qadka durba ka baxay soo beegsan leeyahay mar kale xigaa kalaan siinaya star f m soo dhowow
alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa xuseen faliid xagar jariir حسين فلير حجر جرير نعم بالله مدوقاشي
نعم وان قرتي هي
ugu fiicnaa alxamdulilah halkanay waaye حسين وإبر برساكة حالة دقلك سوماهن xaaladaha saaka waa dhagdhag nimanka maxishoyaalka ahaa ee aan xishoon jirin oo aan ku dhihi jiray ma la dhaari annaga waxaan ka harnaa intaan wax siinay baa maanta nala jooga أيوة بدن مية
haa waatahay sa- siyaasadda ha ii dambeyso marka wa- qoyskan rabaa Een, maxay tahay een, xuseen falliir een, luuqadaha loo baahan yahay reerka in lagu wado laguna dhaqo ragga ha dumarka kama hadlay
haweenka waxaa waaye ama u samar ama ka samar haye haddii taasi mala taagnaanayo laakiin halkan luuqada waxaa jiraan cid waliba u gooni u ah cid waliba ayada siday reerkeeda ku dhaqan karto hiigsi fog ay ku gaarsiin karto ay gooni u tahay ma sax weeye Mhm.
ka samar ama u samar markaan kuleeyahayba ka dhex foofaanba hadda arrimaha aad sii sidahays haye
nin walbana xeelada reerkiisa uu ku maamulanhayo waa u gooni haye
haweenka reerka markay joogaan aragda ay dhalayiin yaa horta dhaqaalka iska leh waa sax
ilmaha inay ay dhib badan yihiin la dhihi sooma adag Mhm.
islaantaas hadday ilmaha ay u dadaali hayso hal mar hadday ninka isgafaan ilmahaas situu dhaqaalkoodii uu ku samri oo wuxuu la imaan waraa islaantan hadday reerka ka tagto ilmahaas oo gacanta kuuma gelayin Mhm.
sidaa awgeed yay ninkan uu ku samri hayaa haye
islaanta maxay ku samri marka ilmahan aabahood siduu kuugu samrihaya waad aragtaayo ilmahana wuu kuugu samrihaya war ninkan waa nin fiican maalintooda dee dabeecad lama gon karo wax dabci la yidhaahda yaa meesha soo geli haye
islaanta markii reerkooda lagala soo dardaarmo oo la yidhaahdo dhaqanka reerka sidaa loogu tilmaamo waalidka dhale ama hooyadii ama aabihii oo lala soo dardaarmo oo la yidhaahdo oy cidda xe- dumaal ha ka waaynin Ge- gabadhii baa saa lagula soo dardaarmay mug haye
Eh, eh, ninkan waxaa la dhihi waraa nin eh, nin oo cidda xiskiisana ka waynin tanna waxaa la dhihi dumeela ka waynin horta dardaarankaas gabadha reerka kaga soo tegi ninkana saasuu kala soo tegi waalidkii soddod iyo soddon baana yeli haye
de reerkan hadii la imaado ninkii eh, reerkiisi waa laskala dhexbaxay waxaa la dhahayaa qab maxaa la dhihi jiray, xabaal iyo ninkeeda
Mhm.
waa la iskaga tegaa
waa tahay ma garata ma garata aad iyo aad
marka horta taa waa taa Mhm.
tan kalena labada qof horta um, maarata isku rafaadayin waa meel eh, hadday kala tagaan waa meel aan calafka ku jirin taa calafka laga soo qaadin wixii xumaan keli lama natiijadeeda maaha laakiin qofka hadduu dadaalo ka waran oo usan fududaan ile waxa walba inuu hadda da- inuu dadaalo meesha ku jirta aad bay u fiican haye
hadee dadaalkiina midda ku jirta waa taa haye
aniga sida ila tahay waan gartay
warkayga waa kaa iyo Aad- nabadgelyo aad aad baad umahadsan tahay xuseen falleer kumahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kalean qadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaale
qaadir qornagaar cabdiqaadir qorano waan ku salaamaya in badan
sidoo kale saaxiib ani waxaan leeyahay aha
horta reerka wuxuu ku dhaqmi karaa aad iyo aad in labada qof ee horta ay ka dhaalcansanta reerka in loo wada leeyahay haye laakiin hadda isku aragto una adi aad meeshan ka tahay boqor laakiin waxaan ka hadlaynaa bal raggan ka hadlaynaa luuqadaha keliya ee la isku- ee reerka ay ku wa- ay ku wada karaan ku dhaqi karaan gabadha raalli ay- raalli ay kaga noqon karto ay ku qanacsanaan karto
hadda waa dabeecadiisaba kowga u hore waxay ku qanci kartaa u horeysa waxaa waaye waa inuu asaga horta dulqaad yeesho haye oo uusan dabagelin hadduu laakiin dabagalgalo wixii yarba dhacoba uu la dabafaqo aha ma shaqaynayso haye
marka waxaa la rabaa asaga inuusan uu gabadha uu waqti siiyo oo la sheekaysto laakiin hadduu liba cidda soo dhexgalo uu noqdo mhm
waa ciddi ma halaagayso haye marka waxaa looga baahan yahay inuu wakti siiyo waktiga ku sheekaystaan wada hadlaan mamar qaar hataa taa ay wada bixi karaan si islaantiisi ilmihiisa ay banaanka wada baxaan ay soo wareegaan waa sax
taasaa ugu muhiimsan haye marka haddii wakti laisla qaato waxaa soo baxaysaa in lais fahmo waa sax laakiin haddaa un amin casar ama toban saac ama kow iyo toban saac intaa meelaha soo ka soo gasho ciddii un libaa cid soo dhex baraysa islaanta nina u aragta nina u araraan haye ma shaqaynayso haye
marka waxaa loo baahan yahay raamus waxaa loo baahan yahay marka inaa in li- in li- in liis fahmaan baa muhiim aniga wax kale hadda aan dhihi karra malaha laakiin Ee, cabdiqaadir haddii aan la hadli waayo la sheekeysan waayo oo reerka aan iska soo galo anigoo care care care iyo buuqisan iyo sidoo kale aan qabin laakiin si caadi aan iska ahay reerkiina aan reerkay u yahay aan sheeko iyo howlahaasi aan la gelin oo waxay ii keenta aan iska cuno iska sii seexdo maxaa iyadan dhib baa ku jira waxaa dhib oo ku jira aha
laba ruux oo meel wada nool oo wada joogto Mhm.
oo hadlaynin mhm duhul iyo shaki baa imaani haye marka waxaa loo baahan yahay markaad ciddaada imaato ama aad maqan tahay hataa in lagu soo in lagu xiisaa fiican haye oo laba wal- xilliga wal noo imaa wala soo aragta waqtiga kasoo hormara hataa in lagu dhao lagu xiisaa adiga hataa soo danka ugu jirtaa qoranow hadday dad qaar rag qaar waxaa jiraan sheekada aad aan ugu fiicnayn oo aad u sheekeyn karin
waa in la- waa in training la siiyo dadka maamulada iyo waxaa inay wax baraan waay haye wakaa waa in wax loo furaa laakiin haddaa u dhahaata geed qalalan baan ahaana aha aadina hadda waa un rafaadsanaan in weliga qoranow dhin- dhalinyaraan tahay sidaan ka dareemayo codkaaga Sax.
Een, weli wax lagaaga sheegay ma maqashay sunta dumarka
haa maxaa ka mid a
waxaa waxaa kamid a horta waxaan waxaa waaye waxyaalo badanoo waxaa jira ay rabtay so- ay- wax ay rabtay soo gudhihi ma rabi haye
marka waxaas oo dhan aad fahanto way haye
Een, waxaa kamid a waxyaalahan mamar qaar oo kale hadday wax ku weydiisato ayadooba u baahneen baa laga yaabaa inay inay adig kugu gajoynayso waa sax
marka haddaa hayo iska dhahdo ama ha dhahdo waan samaynaynaa inay in arrinta intaa ku baxdaa laga yaaba laakiin hadda adiga la soo taagnaata dood aha hadda labadiina ma kala soconaysaan cabdiqaadir qorane aad baad umahadsan tahay saaxiib shukran
waan ku salaamaya saaxib adigana aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir qoran uu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi idaacadda ka een, aad uga qayb qaato waan uga mahadcelinaya xigaha qale qadka telefoonkan siinaya bal asagana barnaamijka fikirkiisa ka dhiibta soo dhowo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساكت دقيدا وبهنا إني سو وعان هي Ah, waa daawud olagdheera joog وأوديك داود ها سو دو أدر
waa dhowahay meesha horta samar baa wax lagu wadaa oo looga baahan هي yahay sida lagu yaqaano ayaga samar badan bay leeyihiin يا دمرك
ha هي
waa wax aan lagama maarmaan oo ilaahay ku sameeyo samar oo dadaal badan bay leeyihiin صح
dhib badanna way leeyihiin صح
tir badanna way leeyihiin مهم.
ayaga ku jecel baa laga yaabaa inay tiraaho ani ma rabi tan
هي
waxa ay ku hayso oo kuusii diyaarisaa laga yaabaa inay tiraa wixii ma hayi وصح
waxaad u keentay baa laga yaabaa inay tiraa iimaadkeeni وصح
waxun bay baarihaysaa وصح waxaad hadday ku tiraa wadnaha la murmi هي
ka dhaaf هي
meesha waxaa ku jirtaa bini aadamka ugaadha oo kale ma aho oo meel uu baryagalo u hoydaa jirta هي
ugaadha waxaa la yidhi xeer ma laha ugaadha markaad aragtid xeer sida xoolo oo kale ma laha maxaa yeelaa la yidhi xarakulayn yaa
wax xarakulayn la yidhaahaa jira haye
xagga uhoya xagga uhoya xagga uhoya bini aadamka aad bay u dishaa waa sax
marka meeshan guriga hooyadeeda day joogto waa xarakuleed unbay joogtaa keeda unbaa xaraqaba ugu waa sax
kama maaranto halkaas ugu yeerata aadna mee kama maaran waay
aqalkaada haddaad soo geshid biyo kama cabi kartid haye
meel biyo jiraan ma garanaysa waa inaa qof jiiraad ugu yeerid haye
ayada haddaad maqan tahay oo meel aad ku yara maqan tahay waa camal masaakiin oo bannaankaasay fiirinoo meeshan qaran way iska fiirinoo waxaa la yidhaahaa bilxaanta gabar baa beri waxay nagu tiri annagoo meel niman siyaasad intayna soo kaxayseen nin siyaasad u taagna yaa gabar waxay tiri niman yow waxaa idin weydiiyaa ma noo imaateen haa ninkaa magaalada aada uga yar dhaahay markaas waxay tiri war waxaan ku weydii ma taqaanaa bay tiri bilxaanta habeenka iyo huurida
haye
qaar baan saa isu fiirinay haye
war ilaahow amarka dad aad maskax waaweynna waa meesha fadhiya waa sax war bal noo sheeg baan haye
hadday ninkeeda uu joogo haa oy garab jiifato bilcanta way hurdaabay waa sax waa hurdo fiican bay helaan
hurdo fiican bay helaan aada iyo aad
soomaalida waxay tiraa dhinaca ninkeeda marada iskama saarto haye waa isku halleen waxan waa sax
waxaad ku hurida ciyaar ma ahe moogta waa aada iyo aad
waa wax ammaankaada saxay waa sax
kama maaranto haye adina tigaada hadday caawa kaa dhaxdo mhm guriga kama hurdi kartid waa qabye wax waa qabye ah wax baa qabyo kaa eh waa sax
ilmaha aha waa calool adag tahay hataa hadday gaajaysan yihiin hadday hooyadu agfa fadhido waa waa- waxba kama soo gaarayin adi oo ayadaa dhexda ka ka- ka qabanaysa oo halkaasi ku ku dabaraysa hawlihii ayadun baa waxan kala daberi adi wax aad keeni karta un keeni waa sax
marka xaqiiqda waxaa weeye ayada tamar badan weed iska leedahaye wayna kaa qarin oo aad kuma tusayse adiga tamar weyn oo xadal la garta la imow oo ma- dhaxalgal ah dhaxalgale la imow adiga oo ragnimadii iyo dadnimadii iyo in qoyskaas uu sii jiro waa kaa go-an tahay Ha, beri bes baa waxaan arkay nin saas intii gabar ku yar xarootay reediyo weyna badan ay dhulka ku gurtay waa tii aad ii sheegtay aada iyo aad aan kuu sheegin dadka horaa dadkii nimankii odayaalka ahaa waxay yidheen niman odayaal oo meesha oo kale fadhiyaan buu u imaado wuxuu yidhi war wa- mu ninkii mu u qaadin dhacadin waa habeen bay ahayd mogta waa sax
wuu isreebo oo wuxuu u tagay Duqeydii.
oo yidhi war niman yahow waxaana igu dhexee aha way fiiriyeen war maxaan falnaa baa yidhi haye oday odayga waa hadlo bes u hadal toosanaya wuxuu yidhi aha iini ba radiowgeyga ii soo gudbiya maxaad u jeedid hadalkeeda ku dhamaaday balberyagelkiisa aan raadinay
haye war caawa meel hala seexey gabadha lagala hadlo
uu soo kaco adeer see waayo maxaa waxaan maxaa maxay ahayd dhibaatadan haye war adeer real ahow bay tiri waxa wuuna dhibay rediyoga wuuna dhibee haa
hadda maxaad rabtay tiri bal wixii kale waxay noqotaba Waa sax.
bal ninkii ammaangeli oo gurigiisa ha seexdo haye bas ha iska imaaday tiri xaruun baa iga keentay rediyoga wuuna dhibee laakiin ninkeeda waa- way rabtaa way jeceshahay way jecel tahay ha
haye marka waxaa waaye meeshan Eh, wax bay ku saxaysaa haddaad markii bulula duulaba rediyoga wuuba jecel moog waa sax
adi un baana keentay makoosaga ku jira marka ayada waxaa ka go-oneyd si wax ku sixi lahayd say wax ku sixi lahaa wayna saxde
wahaa way saxday marka ay- ah, marka ayada marka habeenkaas marka ayada alla- marka habeenka ayada ayada alalaas baa u yaallaa haa Haye.
meesha waxaa waaye maalintii hergel baa jira oo xiliyo guriga lagu nasto hergelaa jira haddaad guri kale ku nasanayso aha
habeenkii mid lagu sheekaysto oo la isku arko oo guriga hortiisa oo lagu sheekaystaa jira oo la isugu xog waramo oo haddaad ka maqanto guri kala fadhido aha dhibkeeday leedahay ogow waa sax markay ku weydiistaan aad kor u boodo oo madax kor u taagto marka waxaa ula jeedaa yacni een, guriga kale yacni markii aad meel aad ku insanayso ayada banaanka hore kursi soo dhiganaysaa xariir ha idin dhexeeyo xariir laxaada adiga iyo Xaaskaada.
xariir haa oo sheeko waa inaad sheekaysataan suurtagal waay waa inay sheekaystaan xiriir leedii weydiiseen oo ilmaha ka yihiin iyo maxaa inta maxaa jaban iyo ma- waxaan aad la qaqabatid oo kartid ha hadday dhibkan dhan aad iska hirtamatid oo aadan boodin aad iyo aad
intaa badanna way leeyihiin iska ilaali adeer een, adeer daawud eh, aad baad u mahadsan tahay laakiin waxaa la sheegaa dumarka inay sun qabaan suntaasna hadday ku dhuftaan ragga uu u daran yahay ay ku dhiman karaan
sunta waa sirta way horta ha su- taasaa ka mid ah
sirtaasaa ka mid ah waa sax aad iyo aad
gaalibkani waxaa laga yaabaa wax intay kuu maleegto inaad ku baktido oo aad saab aad ka- ku- kaaga haado
haa haye dhibko dhibkooda waa badan yahay kuwaaba jiraan hal iyo wax sameeyaan oo umax sirtooda way badanta marka waa shayga waa khatarta ku gelin kara su- dumarka waa sirta
waa sirtaa laakiin waxaa weeye markay ka imaanayso waa inaad horta adig dhib badan keento ha
inta badan sirtooda aha meel kumeegeyseen ina haddaa adi marka hore dhib iyo awood isticmaasho aha
markaa khatar weeye arrinta Ah, adeer daawud aad baad u mahadsan tahay waana kaga mahadcelinaha shukran aan kuleeyahay shukran shakuuran haye waa adeer daawud oo aad markaasi wax nooga faaliyey waana ku mahadsan yahay adeerkaasi shukran aan leeyahay bal dhegeystaha soo dhawow waa ke- waa te
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ruqoya oona aniga joogto ruqyo oo naanigii joogto gaarisa haye
walaalaan ku salaamay in badan dhegeystayaal ku xiran aad kasta ruqyo maxaan kugu daraa ruqyoy ruqoya sheekh ruqyo sheekh waan ku salaamayaa haye naanigii saaka waa xaalada okay soo maahan Ah, walaa dhagdhag waay alxamdulilah maasha allah barnaamijku waa la socoteen aan la socda walaalo haye bal ka qayb qaada ruqyoy
aan u malaynaa waxaa ka hadlaysaa ragga iyo dumarka rug du- dum- du- dumarkan waxaa la sir ba- waxaa jirtaa sun oo dadka ragga ay u- aad ugu daran ay xitaa ay ku dhiman karaan ragga
Aha, fiiri aha
waxaan u malaynaa gabdhaha markii maaragtay hooyahood ay galbinaya iyahow baxa la yaraalaya looma qaadin bal no- no- hooyada bal loogu dhufo bal noo sheeg bal dadkan aan ha ha maqlaane maxaa la yidhaahdaa aha
waa nooy abuur baa ka horreeya allow abuurkayga samee aha
waa nooy ku- iyahow ku dheeshooy ma dhurow dooy aha
waxaa la yidhaahdee horaan waxay tiri maamada ihowga qaade aha
waxay tiri umasaqayrkaas irada ay tiri hooyo ma wareegtooy noqota
sax
mesajkaa naaga cunaan haye
banaankii ey baa hersanaaye dhuw ay dhigtay way dhisata ay tiri haye
deeq dowloy kuwaa iyaga dubnow ana deeqla iyaga digaay bay tiri waa s- waa d- maamadii dukdii qaaday eh, eh, baashi Eeyo.
gabdhaha lagu eeyowada gabdhaha lagu gelbiyo haa haye iwad
marka walaala gabdhaha ihowgaas nugu galbiyo oo gabadha marka hadee ka waran hadee kuwa magaalada jooga hadee eeyoodaas waxaas aysan fahmaynin oo laiska qaadayo oo dhegta ay kaga dhaadhi- ay ka- ay kaga dhacin aysan fahamsanin maxaa lagu sam- lagu sameynaa marka
marka walaala waxaa fiican in loo raadiyo maaragta kuwa garanaya maaragta ha adiga barnaamijka waa la socotay ruqiyoy sax aan aan la socdo si fiican kow dhe sunta maxay tahay aad aad haysataan oo awoodda badan
walaala ihowgaan loo qaado dumarka lagu galbiyo haye
dakeeda kale dabeecadda horta dabeecadda waa shay muhiim ah haye
dakeeda kale ragga maaragtay markuu rinka dabeecad buu leeyahay dumarkana dabeecad bay leeyihiin gabadha markay ninkeeda markuu dhirfan yaho ay aragto aha I- iiwad ruqiyo raadiyaha aan ha dhegaysanin iiwad Ah, haye walaal, uu hina- uu hinaaqsan yaho waxaa la rabaa maaragtay inay raaligeliso maxay ku Habeenkii weliba- okay habeenkii hadduu safar dhexe.
hadduu xanaaqsan maxay ku raaligelin gabadha waxay ku raaligelin habeenkii safda dhexe markii la joogo ha
iyo aragta inta uu tagay markaa maaragtay god bay isku siinaysaa way raaligelinaysaa waa sax
wuu ka raali noqon waayo sooma sidee saaxiib inuu markay joogto haddana way soo bixin banaanka ay keenaysaa markaa way soo sabaynaysaa walaala wixii ilmaha ku maqlayay waa tahay ruqi waan ka xumahay waa gabar fariidad ah naaniga iga soo wacday waxay leedahay duqa waa in xilliga dambe niski kala barhka ah habeenkii in duqa hadduu ku haraysan yahay adhad warxaaji wardi qaladka u dhacay barraal noqo hadduu duqa uyu siira adkee u jejeysto nacnac isku gedgediyo waxaa leedahay waryaa soo bax bal banaanka ayana fadhiisan carruurta yala maqlan halkaa waa inaa sheekada markaas ku kala boganaa oo wixii dhan laisku qabaa waa tahay aad bay u mahadsantaha ruqiyo xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa maxamed ogaarnido maxamed maxaan kugu daraa xuseen maxamed xuseen arrimahan wax ma ka fahamsan tahay
said waa tahay ka qayb qaada maxamed xuseen ow
waan ka qayb qaadan horta nin waxaa weeyaan waa rag iyo dumar waxaa weeyaan marka iyada eh, oo qofka maaragtay walaasha oo adeerka oo guursato waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay markii shaqooyinka iyo waxyaalaha dhamaadaan oo guriga laiskugu maa in maaragtay laisfahmo oo la sheekaystaba muhiima adiga eh, ka maxamed ahaan luuqadda keli ee adeegsan lahayd maxay ahaan lahayd oo sir ah oo aad dhihi lahayd waad ku maamuli karta waana ku waad ku- waad ku ma- waa ku maamuli karta waana ku wadi kartaa gabadha
aniga waxaan adeegsan lahaa horta inaan maadaama maanta oo dhan aan shaqo ku noqnaa horta waa inaan hadalla mamacaan oo maaragtay iyada eh, farxgelinayo oo maaragtay eh, inaan kusoo jiito oo sifi maaragtay eh, ay u ogaato inaan maaragtay qof maaragtay eh, tixgelinayo inay inay inaan ahay aha marka waa inay horta ay fahamto inaan maaragtay qof xushmadaynayo oo maaragtay maanta oo dhan maaragtay maadaama cidda iyada ay howlihii ilmihii reerkii godashii wax oo dhan iyada maaragtay ay ka ay dabagedinaysay oo waxaan oo dhan ay ka shaqaynaysay marka ay imaato waa ina adiga adaa nin rag ah iyada ma hadal ma bilaabi kartee waa inaa horta adiga aad ka farxiso oo waxa maaragtay hediye waxyaalaha u keento marka maxamed xuseen oo de wixii aad bartay ay sii socon weysa ka waran oo gabadha de sheeko aad bartay iyo hadal aad bartay kaftan aad bartay ammaan aad bartay wixii haddii sii socon waayaan ka waran gabadhan wax ay kaa dhadhansatay maxaa dhacaya marka
waxaa dhacaya marka iyada waxyaalo badan baa meesha hadhow dambe hoos imaan karaan maxaa ka mid ah waxyaalahaasi badan waxaa hoos imaan karaa waa midda hadda sunta ha sheegto hadhow dambe maaragtay qofkan waxyaalo badan oo maaragtay ballanqaaday iyo waxa intaad maaragtay wada fadhiyeen aad adiga aa u gudisay oo marka dambena aad kasoo bixi wayso waxyaalo badan hadhow dambe inay khalaaf iyo waxyaalo saas inay imaadaan iyo hadhow dambe sunta ayada iyo hadhow dambe yaa loo dambeyn karaa marka waxaan dhihi lahaa marka in laisku samro oo xag iyo xagga maaragtay gabdhaha loo sheekeeyo oo wax la fahansiin baa aada muhiim u ah adiga sunta weli lagaga sheeko ma lagu dheh waryaa gabdhaha hablaha sun bay leeyihiin oo sunta een, dee adin baa qaanta saa iskaga xakameynayso
ha way jiraan oo de waa garanaysaa hadda dadka inkastoo dhalintaada dambe aan ahno waxyaalo badan baa iska jiri jireen sida hadda gabadha hadda ay sheegaysay oo dadka hore maaragtay hadda waxbay fahmi jireen laakiin hadda waxaa waay anaga waxaa u naga go-an inaan maaragtay gabdhaha walaalaha naga oo maaragtay inaan wax fahansiino oo sunta ayada ayaga ku dugan inaan mar walbaba farxad un maaragtay aad ku wada noolaatiin oo fahansiisan baa horta muhiima maxamed xuseen saaxiib aad baan kuu salaamayaa shukran aan ku leeyahay waa saaxiibkaas uu mahadsan yahay gaarso iga soo wixi xigaa kale qadka telefoonkan siinaya duqeydan weli waan sugayaa inay qadka isoo galaan soo dhowow waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
bakada waan ku salaamaa axmed xasan oo xagareer joogo axmed xasan soo dhow waan ku salaamayaa
waan dhabiyaa walaal haddaan u gudan karo aha
horta neehow eh, bilcaanta waxay ku- waxay ku dhaanta saso ma jiro haye
Eh, maadaama maaragtay xagga xagga maaragtay ninka hadduu hinaaqo eh, maba keenayso ninka sasaba oo maar eh, qalad baa ka gashee ninka sasaba ma keenayso haye
waxaa la arka dhowr beri inay kafoolka kuu taagto oo maaragtay adigii aad soo noqoto shalay darsaneed oo yacni xanaaq iyo care oo ula jeedo haa haye waa tir walaalay waxa nooma roone ciyaalkana mu roone reerkana mu roone mhm walaalay raalli noqo haye
wixii sidaa eeto baa la arka maaragtay inay axmed xasan axmed xasan oo dee af qalalan raalli noqo miyaa ula jeeda oo afka halka intaad ka istaagta gabadha dhahdo ruquyay raalli noqo
maya hadi kolley eh, maxaa jirta horta wax la dhihi saween saweenta maaragtay reerkaada iyo adiga maaragtay wax saween maaragtay dhexdiina yaalla ma jiro sida adiga aa barta uwe qofka haddaa marka marka hore oo markii lagu keene haddaa saween aa ku bilawdo lacag aa ku bilawdo maaragtay en, waxa loo joogan aa ku bilawdo tiin bay gabdhaha maskaxda ka- ku haysanaysa ku dheg yacni ay haysanaysaa tiimay haasanaysaa ti ilaa aa soo marta horta raalli ma noqonayso marka raalli marka raalliga ugu habboon axmed xasan uu isticmaali karo maxay tahay marka
En, maxay noqonaysaa marka maaragtay raalliga ugu wanaagsan markii sabta dhexe la gaaro islaamta waa inaad toosiso oo aad tiro walaalay sidan ma ahee sidan aan wax ka bedelno hadday kaa dhegaysan weyso ee kaa sii jeesata ka waran
hadee se- dee dee maaragtay arrintaa iide marka en, iga dhegaysan wayso maaragtay si kale oo marka oo maxaa adeejisana maaragtay sidii lacag oo kale bilcaanta maanta lacag baa iska jeceshaha Eh, lacag baa marka iide maaragtay filinayay baa marka maaragtay aan dhehay walaalay hool lacagta leh magaalo taga waxaa rabta kusoo gado
tani iguma anfacayso tani iguma anfacaysa ku dhahdo lacagtan waxaan ima deeqayso ilan waxa eh, waxaad igu samaysay waxaan kasoo kabsan karo malahay ku dhahday
bes marka maxaa yeelaysa safar baa u baxaysa waa ka tegaysaa haa safar baa u baxaysa xogaa baa maqan maalin kadambe maxaa la arkaa inay kusoo baxdo ay ku tira ilmihii baa u xanuunsan Aa, maaragtay aad soo xariirto aad tira Waa- bes safar baan gaalay haddee gabadha haddii axmed xasan haddee gabadha mar ku dhahdana ilmihii waa xanuunsan wax baa jiraa waxbaa jira xaa-
aada iyo aad aad baad mahadsanta aada u mahadsan yahay soo dhawow ku salaamaya waa waa ku salaam magacaaga
magacayga waa anoo sarees waxaan joogaa mandare magacaaga kale ii sheeg
aadan aadan aadan ne anoo sarees ayu jirnaa anoo sarees la yaqaan aadan dhib ma waan kaas waan ku adeegsanaynaa no stressow laakiin magac kalena aadan maxaan kugu daraa aadan cabdullaahi aadan weye cabdullaahi no stress soo dhawo aadanow soon iyo niyo waa niyo horta waa dhowahay ee, barnaamijka waxaa soo koobtay oo in badan aan salaamayaa sax gabar noo gabar noocaas inay jirta ma moodeyna ruqyo ruqyo waxaa ula jeedaa
ruqyo ruqyo booyinta fiican oo ninkaa sasali kara sasali kara haa
ayay dhiibtay marka barnaamijka iyaana soo xirtay marka wax kale inaan ka dabgeyno warab aada ad umaadsan tahay aadan cabdullaahi no stress wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaa kale qadka telefoonkan siinaya soo dhawow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
walaala barqa wanaagsan adiga dhegeystayaashaba shukran haye
qoyo waay qaanta wajeer waqiyo xuseen soo dhawow
qandho walaala maasha allah horta waan ku aad baan kuu bogaadinaya salaadii hore markaa dadka aad u wacyigeliso oo ba- wargeysaha dhammaysa maasha allah ayaan ku leeyahay shukran
mida kale waxaa waaye macnaha qoyska waa horta waa maalin aad iyo aad u qayb badanayso inta badan qayb qaadashadana waa igu yartaa mhm
laakiin maasha allah kuley labada qof oo reerka isla joogto waa laisku sabraa sax laakiin lama kala sab haye
ina wax laiskula qabto maasha allah aad iyo aad bay isu qaymi geliyeen oo lisu qadiran oo aad iyo aad bay u fiican tahay
sax
midda kale waxaa waaye yusow ragga waxyaalaha ku muhiimsan oo inaad seerka la qabto ay jirtin waa fiican tahay laakiin waxyaala aan munaasibkiisa ahaynna way iska jiraan maxaa ka mid ah ruqyo ee telefoonkana kusoo yaray ugu codkaan si fiican aan u maqalne
ha waxaa waaye waxyaalahaas waxaa ka mid ah eh, ina macnaha oo kalooto wax kariska iyo dhardhaqa iyo waxyaalahaas in lagu mashquuliyo in lagu- ruqyo ruqyo maanta maxay jeclaan lahayd in eh, ninkeeda eh, markuu howl qabto ee aada ugu faraxdo markuu guriga la wada joogo hawshaas waa hawshaas waxaa ka mid ah yusufa waa nin ku farxi lahaa aha
hawsha oo in caruurta la kala laysoo qasto macnaha laisla geeyo isbitaalka ama macnaha waxyaalaha kor oo kalooto laga soo qabanaya ma ahana jika iyo waxaan macnaha maxaa iyo- maxaa caruurta maxaa waxyaalahaas- maxaa caruurta ugu xolatay inuu isbitaalka uu kula geeyo iyo meelaha kale isla aadaan maxaa ugu xolatay oo howlaha kale waxaa ula hadee caawinta waay taas mogtahay waana waa shayga ugu muhiimsanna caruurta naftooda ayaa badda isla wadaan maxaad mar- maxaad dareemaysaa markii haddii wadaadka uu kula qaado oo caruurta isbitaalka uu kula geeyo oo meelo kale isla aadaan aniga maxaa waan jecel aada ugu faraxsana wallaahi aada ugu faraxsana arrimahaas Waa- idigoo midi kale aha
annaga markaan yareen hooyo waxayna dhihi jirtay hooyo gabar markay quslayso iyadoo quslayso lama maqla ceeb waaye ha wacyigelisay noo ahaan jirta hooyo gabar diriska maada kuma wareeg gabadha markaa mataqdana mataqa way la carari jireen gabdhihii hore haye marka aad aad baan kuu salaamay aadaad u mahadsan tahay ruqiya xuseen waan salaamaynaa dhegeystahan kale qadka telefoonkan siinaya soo dhawow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu magacaaga
siyaad walxaar siyaadow codkaada fadlan een, sare u qaad ado- adoo mahadsan
walaala waan ku salaamaya horta afar iyo tobankii boqol shukran waan ku salaamaya siyaad weel weel
been oday aad ratiin horta oday baan aday waan ku salaamaya ee, ma- bal okay odayga waan u baahanahay siyaad maxaan kugu daraa
siyaad bashiir kain siyaad bashiir siyaad bashiir een, weelxaar haa walxaar dhadhaabay ka tirsan tahay haa naxamtu billah okay soo dhawow siyaad bishaarow haye
waan dhawaay siyaad bashaar me waa siyaad bashiir bashiir bashiir soo dhawow bashiirow haa Aha,
waan ku salaamaya horta afar iyo tobankii boqol shukran waan kaa qaada adeer
Eh, horta waqti xogaa ibaanada adduunka kanyaageynayo oon reer lahaa oo aad socotay haa haye
oday oo xaasina waa nahay oo dadkiisa ugu reero leeyahay haye
horta qaalin u hubi markay kuu curato ama geel ha ahaato ama lo ha ahaato sidaad ku gacan bartaa lagu maalaa waa sidaa gacanta waa haye waa sax
sidaad adig ku gacan bartaa lo daa dabar la-aan aad barto dabar la-aantaasad ku maalin ayadoo shamballe waan dabri hadaa tiraa berigii hore ee aad ugu keeheeda maad dabrinaysa dabar ku qaadan haye marka d- waa sax waa meel fiican baad igaga bilowday waan karta haye
gabadha horta markaad guursanayso waa qaalin u huba sidaad ku gacan barto unbaad ku maali ay ku saba sameen alla ilaahay taasaa been ahayn
gacan barkaba haddaad ka hadlayso aha
ama shandal iyo lix dhal ay noqoto haddaad tira waan gacan bari may gacan bar waxba kama qaban kartid waa geeli sida haraanti buu madaxa kaaga dhufan haaraanto madaxa kaaga dhufan maya dhiilba kuma dhijinayso kuma agdhawaan kartid haaraan iyo nijaasa haye
walaal horta waxaan kuu sheegayaa hadda jiilkan dambane macaan iyo biida iyo balaayo intii laga bilaabo markii bil la wada joogaba luguhu ii galan baa yeeri bibi miya
biida iyo balaayo iyo baas iyo wax daran iyo macaan iyo wax jini iyo wax baa la sheegi
haye
ma garatay aa garta
waxaan u malaynayaa hadda islaantan hadda ciddaydi aan wada joogno raalliyadaydi eh, waxaan u malayna hadda wax kaloo ku dhuma ma jiro gabdhaheeda ayaa ilmaheeda akrasiyaa hadda secondary iyo primary bay way hayaan Eh, Oh.
gabdhaheedii baa saddex dhal iyo afar dhal leh sax weligay aniga iyada ismaan halaakan waa sax waa wax yani ay siyaad ay ka aragtay haa marka aan saa kula yahayne qofka labada qof ay isku meel joogaan labadaba ma wada fiicno haye waa runtaa
fiicnida meel un bay ka socotaa waa sax
marka waxaan kuu sheegi Aha.
waxaan hadda aan ku boorinayaa kolley ada waana un baan hayaa waa sax
maalinta markay kuu curato Aha.
u gacan- si fiican u gacan baro sidaad ku gacan bartaadna yaad ku yaad ya- yaad ku dhaldham yaad kaga dhaldhameen ood ku maali marka waxaan u sheegay had dadka jiilkan hadda soo kacay marka qaalinta markay kuu curato walaalow si fiican u gacan baro oo ha iska hadlayn lacag baan bixin iyo kanaan bixin iyo xaarka intaad ka baxdo si fiican u gacan baro Waan ku salaamaya.
aad aad baad umahadsan tahay siyaad adeerkaas aad buu umahadsan yahay waan uga mahad celinaya wuxuu leeyahay war waa inaad eh, marka hore gabadha ugub ay tahay ma guriga ay imaanayso waa inaad gacan bartaa sidaa tusaale uu inoogu soo qaatayba alaya sheekadan hadda ka horna way iga horreysay oo gabadha waa wixii hore aad bartay sheekada dabcan waa la socotaa intii sheekadii wiilkii looga sheekay hadda ka hore oo eh, awowgiis wuxuu dhahay ow hee maxaan sameeya gabadha wuxuu dhahay wax adiga aa barto unbay berri iyo beri dambe kuugu dhaqi habeenkii hore dabcan habeenkaasi wuxuu dhahay haddee gabadhaas salaada ku kicin weyso oo xilli hore istaagi weyso waa inaad ku buuqda ku qaylisa salaada cara maxay ii kicin weysay waa adigoo habeenkii qodobka guri kuugu horey gabadha marti ay kugu tahay markaasaa ninkii habeenkii tiiba maskaxda ku qabtay markuu seexday bay gabadhi show aadaanku maqlaya wuu isdhabi ayadan waa yara jiifta way seexatay haddana aadaankii labaa baa dhacay way wuu jiifaa wuu isdhabi salaadii baa laga baxay salaada iga booda iga tagtay udha marka masadan baa rabtaa muxuu dhaha waxaa kaaga bilaaba masadan baa rabtaa reer inaad ku dhaqato masadan baa rabtaa masada gabadhi way naxda intay boodeen bismillah aa- war ayar aamus masadan baa salaadii baa iga tagtay imaa kicinin a hay raali noqo berri baan ku kicin ilaahay idinkiis aa gabadhi waxay noqoto markii saqda dhex la gaaray inay soo boodo inaad eh, inaad fiiriso ceed- intay soo baxda ceed ceedda fiiriso ay ku dhahda salaadii ma la gaaray heerkay ay ka gaartay ilaa markii dambe intay soo kicisa dhahda xaaji salaadii markii la gaaray xaaji salaadii aan la gaaraye ka kacay dhah ka kac alla ilahay wuxuu dhow saan rabay oogey wallay wadda sax buu ii tilmaamay marka waa sidii la rabee ninka asaga sidii la rabay marka hadduu habeenkaas iska sixin waa sida hadda as- adeerkay siyaad uu sheegaye hadduu ninkaas habeenkaas usan iska sixin gabadha saa unbay mar walba laba saac iyo saddex saac iyo s- eh, usoo kici lahaayeen dhibaatada ama mar walba saa u taagnaan lahaayeen marka uu ku mahadsan yahay meel fiican buu igaga bilaabay siyaad adeer waxaan ku leeyahay aad baan kaaga mid celinaya ree- eh, reer weelmare weelxaarna meel laygu salaamaa qadadka telefoonada imankan siinaya dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo saaka barnaamijka diyaarta ku saaran ee dabcan ragga sida looga baahan yahay iminka laga doonaya in reerarkooda ay ku maamulaan ku masruufaan sidoo kalena ay ku dhaqi karaan ilaa markaasi heer qof waliba ay kaga gaarayso in gu- re- dabcan reerkaasi uu aad u caga dhigto mise uu si fiican u caga dhigto dhegeysta buuq dhibaato iyo jahwareer sidoo kale looga fogaado dhegeysta waa luuqada keliya qof waliba ninka ragga uu isticmaali karo reerkan sidoo kale uu ku wadi karo dhegeystayaal halka dumarka lagu tilmaamo in ay sun ay keli wataan sunkaasina ama suntaasina sidaad ku maqlaysiinba een, daawuud khaliif oo markaas la dheera naga soo wacay ku sheegay suntaas inay dumarka tahay mid markaasi sirta faraha badan ay qabaan laakiin qof walba si buu u dhigi karaa dhegeystayaasha ayaa iyo sidoo kale u dhaafaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibayaal aad baad umahadsantihiin sida qurux badan aad u dhegeysanaysaan oo la socotaan star f m codka gobolka waqooyi bari soo dhawow dhegeystaha qadka telefoonka iminka ku jiraan siinaya halkii aan kasii maqaadno barnaamijka saaxiib soo dhawow
Wado, walaal magacaaga
waa Faaruun Maxamed Mubarak.
faadumo maxaan kugu daraa
Faaruun Maxamed.
faadumo maxamedey soo dhawow
Wado,
gabadhi mandheeraa
haa, haye faadumo
saaka ee weyn badan ma ugu kor dhacday.
eedeen
ها المدرسة رجع وبابا هاوين حاجة ده ما كسر قاطع waan la yaabanahay laba saddex gabdhood aan arkay inay kasoo qayb qaateen laakiin howlaha kale ma garan karo bal adiga saddexee
بارغانو هذيلا Ah,
قلتني والبرير في سوق بقنا سوق asee u taallaa
ها waa sax
ما أنا سير باي هو منك كنت لهم ساكا وبابتين سيرت وأمرك لا واحد ريمان عيدك ريمان haa markay wax dareemaan bay sir markaas sirtooda soo baxda miya
ها مركا أم بيسيرت لك marka maxay noqon kartaa sirtaasi faadumoy
sirtaas wax walbay noqon kartaa wax walba ay kuu maleegi karta unbay kuu maleegiyaa halka awoodey leeyihin oo ilaahay siiyey moog oo maleegaasi oo keli miya oo mid kale oo sir kale oo reerka lagu wadi karo oo lagu baxna- baxnaanin karo ma jiro
haddii sirtaa ku dhigaay kugu soo jiiyan kartaa ay kuguna heshiin kartaana ogow haa waa sax inay un dhib ta- inay dhib tahay un maas oo dhib oo keli ma ahan
haa haye
marka aniga saasaan dhihi lahaa marka tan saasaan sirta dhihi lahaa ruuxa- sirta ugu fudud ee dumarka keli ay ku dhaqaaqi karaan maxay tahay faadumoy
waa midda ilaahay u baneeyo ninkeeda inay sasabataa oo keliba kolba naga qarina haye
waa madiidaynta banaan haa
si walba cirka isugu sareera haddaan si kale ula hado haa
reerkaada wuu sii socon
haa sax
marka nimankan isku mid eh, waa kala dabeecada qaar isaga qalafanayaa jira waa runtaa
oo gabadha u taagelayno haye
marka kaasoo kalenta xal male inay isaga tagta moogiin oo ninkii iska guriga saa uga tagtayba
aha aad baad umahadsan tahay faadumo shukran aan ku leeyahay aad bay umahadsan tahay faadumo xigaha kale qadka telefoonkaad siinayso halo halo soo dhawow يوسف بكر هو أقصى مساحة waan kaa qaaday شرار وشرار باهية waa ninka ragga ahaa soo dhawow
اليوم ما شاء الله أنتم ما كنت صاحبه sax ما هاجي لنا بلشدة اليوم بحاول هنا ضد ضربة وحكم براري واحد يقول براري قفلة يا منطقة Aha.
براري ما كان هيجي عرضة قريب يرميك وهيجي بيبي واحد اللي قررني يبقى يبعد أنا عرفت Ah, waa sax
والاسكو يا بنيا دك واسكو يا بنيا wallahi bilaah haye مرة دك شوري دك عندنا وعصري واسلي يا بنيا ولا بقول لي يا Ah, بنيا sax aad iyo aad annagana hadda waxaan leeyahay duqowdii hore maxaan ku dhahdaa isha dhaqankooda waa iska adka ayagana waxay leeyihin dadkan hadda socosa wax u dhaqanaya ma fahmin waa laisku wareersan yahay haa haye kii horaad saxnaaya ii wad logow ha hal baa meesha taala waa sax
hadda goor baa waxaa la yidhi nin baa maxaan ku dhahdaa isha nin baa re- wuxuu la deganaa eh, reer xididkii waa qoyska ah, gabadha haa haye
marka hadduu la deganaaye dee dadkan xoola raacata ayana marka wuxuu yidhi loodii baa subaxa arooreysa waa sax
gabadhii odaygii marka gabadha dhalay oo sodonkii haa ayaa gab- intuu gabadhi la hadlu yidhi aabba looda waa arooreysaaye hebel asagaa fudude looda asaga ha arooriye ee igu yeer haye
intay u timaaday bay waxay tiri hebelow aabba saasuu ku yidhi haye aabbaha buu yidhi adiga aabbahaga idinma aqaanin aabbaha ma addoon baan oo edab la-aanteeda naagta waxay ku dhaqanaysa tii haye
gabadha waa iska tagtay sax labadii nood oo la soo dhacay ogow haye waa iska tagtay odayga ku laabato aabba aawe hebel aabbo kabaa ka goodee ha kabtuu soo yeelanay
haye kabaa ka gooday hebel maca weliba waa oo maaragtay waxyaabahan ficleen ma ku hadlay waa sax udan lahaa oo ayadan way ku ceeb qarinaysaa ayadan way ceeb qoray horta saas horta macnaha dadka hore saas iyo da- saas iyo si lamid al rabaa reeraha in lagu dhaqo halka kuwanna
halkan marka kuwan waxaa weeye ay meeshay sirta ka qoran aha
waxaa waaye biilka adiga asbitaalka aad bixiso waxaa waye gabadha kaloo xaafadda waa og tahay haye
marka waxaa waaye marka waxaa waye horta dadku waxba uma qarsoono qoyska sidiisa waxuu ku baaba'ay inta badan oo dhibaatooyinka keena siraha oo banaanka u baxo ha sax arrimaha brefatka uwa oo banaanka u baxo horta dhibaatada inta badan keento oo rag iyo dumarka shiiraaro waxaa la leeyahay ee ragga waxaa jiraan luuqado qaar ay isticmaali karaan reerkooda ay ku wadi karaan mustaqbalna iyo yool fog ay ku gaari karaan ilaa gabadha xitaa ay kaga ilmo dhamaysan karaan marka luuq- luuqadahaas maxaa ka fahanta maxaa ka fahansanta adiga luuqadahaas ila nin walba asaaqanaso reerkiisa oo ku maamula oo ku wade
waa luuqada waa run- luuqada waxaad maya horta luuqada way jiraan haye laakiin waa ragga isku mid baa nina afar buu wadaay oo ka ilma dhamaynaya nina hal xabu wedi laay waxaas hal luuqad buu ku wadaa haa luuqad buu ku wadaa xas luuqad u kula dhaqmo buu kula wadaa haye waxaa ka mid a luuqadahaas inaadan u fiirsanin qofkana dumarka waa hadlaan inta badan waa arag aha islaantan hadalkeeda inaadan u fiirsanin mhm baa kamid aba صح
waxaa kamid a maxaan ku radaa ii sheeg wixii adoo ayadoo adoo lagaa qaldan yahay ogtay gabadhan inay qaldan tahay mhm inaaba qalabkeeda intaad u timaado aad ka raaligeliso tiraa raalli aho qalab o dhanba waxaan oo dhan anaaba sameeyey صح
luuqadahayba kamid tahay هيا
waxay ka waxaa kamid a inaadan la xisaab maxaan ku radaa guriga dhexdiisa aadan xisaab qaldan ula imaanin oo maxaan ku radaa waxa maxaa soo gaday iyo maxaa saan ahay iyo lacagta aan kugu dhigisaan ay ahayd iyo masruufkii cid inaa waxba aasan ka weydinin qofkan waa inaad aaminto oo tiraado qof yani adiga sidaad adiga isku aaminsan tahay inaad ayadana u aaminto waa oo tiraado yani waa qofkii labaad inaad ka dhigto هيا
de wax adiga aad bixisanin baa hadda xali sheekh su-aal weydiinaya صح
wuxuu yidhi sheekhow gabar baan kala tagnay mhm maya wuxuu yidhi gabar baan wada joognaa mhm
gabadha marka wuxuu yidhi lacagta biilkeyd oo a- aan siinayaba way aruursatu yidhi هيا
biilkii bay aruurisay faransamadeed ay ku aruurisay maxaa kula waana qadisay oo wayna qadisayna muusan dhihin oo sheekhu muusan sheegin صح
lacagta ayada iyadoo biilka ka aruurisay gabadhaa meel kale waxba kama soo gelay balood ay ku gadatu yidhi هيا sheekhow baloodkaas de aniga miska lila maadaama lacagta aniga aan bixiyey laga laga laga gabay mhm baloodkaasi de gabadha ma isla leenay mase anaaba leh هيا
sheekhu waa qosli wuxuu yidhi khayr allah ku siiye mhm
biilka waa xaquuq gabadha ay laheede hadday baabuur ku gadatay hadday diyaarad ku gadataba ayadaa iskale ka carar meesha waa arkaa meesha uu guriga kaaga jire oo dhulka ayadaa leh gabadha hadda haa هيا dhulka marka gabadha sidaasay ku yeelan waa صح
rag marka noocaasa maaragta oo xisaab noocaas oo qaldan ay ku jirto kama helaan baa horta yaa jira waa صح
xisaabaha qaar marka in la iska dhaafo maxaan ku radaa luuqadaha la isticmaala inaan la jilciyo mhm adiga xataa maxaan ku radaa ii sheeg waxyaaba aad dhibsanaysa adoo arka inaad indhaha ka qabsataa fiican shigraar daahiya aad baad umahadsan tahay saaxib shukran marka aad baan idiin salaamaya saaxiib yaal aad baan idiin salaamaya aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya saaxib soo dhowow magacaaga
salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمبركاد إيشا كاران كوسية
waa cabdi maxamed xuseen oo etoobiya ka soo hadlay لمبر سفركم ما تستعملها haa أوكي لمبركاد إيشا
eber toddoba أها
eber sideed أها
ee siddeetan iyo shan أها
labaatan iyo lix ما هو بتاع لمبر كأنه أسجى هاي يبط
se labaatan iyo lix soo maneen آه afar ugu dambays beere آه eber eber toddoba أها هذا عبد مع الحسين وكم مغلى هلو عبدي مع الحسين نمبر بaa ka maqan cabdimaal xuseen qadkan adhowna ma garanayo wuu ku- wuu ku mahadsan yahay waa ka gudbo cabdimaal xuseen soo dhow walaal magacaaga halow star f m waa kaa qaaday walaal magacaaga barnaamijka la socotaan filayaa ka qayb qaado sariirna ku salaamayaa sax haye
gabadha sidaas haka uga tagta inaad uga farxisaa wanaagsan marka aad soo laabatid adigoo ujiga kulugaysid adigoo qaadinaysid inay qoyska buqlasoo bishaale wanaagsan yahay haye nimanka ragga iyo waxaa leeyahay war kasta ee dumarka haddii ay inka talbinayna taa qaradkooda ayko eeda kor ka saaraynin waxaa leeyahay markasta hal raalgeliyo dulqaad iyo sawarnaa loo yeeshto ma garatay aad baad umahadsan tahay starlina shukran aan ku leeyahay wararkii waa mahadsan tahay idaacadda granfur aa uga talgelaya halkaa kasoo jeedina waa ma garatay waa diyaar starlin waan soo dhaweynayaa
istaa isim wahaa hormuud waana lama huraan xaafidku weyba haa hidaay nooga tahay horseed wararkay noo taawiso wey waa xaqiiqo waal wariyaal hagar la-aan baa ka howlgalaa xayaysiinta ha u sheegtay hagar la-aan wariyaal hagar la-aan baa ka howlgalaa alloo noo dahayso wariyaasha sharafta leh eboo cudur bahaa jirehe caafimaad insi alloo cadow bahaa jirehe adogiin hajaba isaa ifmehey alloo magaca ha jiro ha jiro magac ahaa ha jiro maalin iyo haweene subuqda aad waad mahadsantahay starin shukran shakuran aan kuleeyahay gabadhaasi sida quruxda badan ay baraamarkaasi ay u qaaday waan uga mahadcelinayaa aad baad umahadsantahay adeer waa mahadsantahay gabadhaasi xigaa kale qadka telefoonkaasina soo dhow magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdi ohay lambarka muxuu ahaa
lambarka waxaa sahay eber toddoba eber sideed sideed konton iyo laba sideetan iyo afar lix
fiirso lacag inay kuusoo gashay maanta oo keliya ku hadli kartaa laakiin
aya oo- ya- dabcan waxaan ula jeedaa
Eh, waa lacag yaroo kooban oo credit ah eh, oo dadka dadkaada aad la hadli karta si adi ula hadlashay ku xirta ilaa bish xitaa waa ku hadli kartaa laakiin waa in yaroo kooban dadkaada ehladaada qaraabada keliya oo kula hadli karto
aya yuusuf oo allah ku janay janay shukran aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaal magacaaga hallo star f m hallo star f m waa ka xumaay dhegeystaha kale qadkan siinaya star f m soo dhowow wacalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu xalimo salaad miya
عليهم سلاد واي ما انت ما عاد قد فتاه aad iyo aad
marka waxaa waaye adigana dee maamadii hore iyo wadaadkoo dambe hadalka hagaajiyeeni aha
dadkan hore iyo dadkan horta waxaa waaye aaday u kala dheeryihiin maxaa yeelay dadkii hore haddaa guriga la geeyey wixii ninka dhaha mise naagta dhaha waa- waalidiinta waa laga qarini jiri waa sax
haddaba dhalan ay fadhiyaani aha
waktigaana lama joogo haddaa nala ay hata naagihii hore nimanka waxaaba laga yaabaa inay maskaxdooda maskaxdeeda la cabiro oo waxa ay jecleen taas ku tuturo oo iyadana waxba aan dad u sheegayno gurigooda ay ku dhex reebayso aad iyo aad
asigana dee matalan waxa ay dhaal maba dhexaysa dadkii hore nin wax maba dhihi jirin nimanka wax dad dhadha haddii dhahana banaanka maba la geynayn hataa waa la qaraaci jirin qaraaca ma sheegi jirin haye
hadda horta hadda dulqaad maba jira mhm
marka allah u naxariistay odaya oo deriskayna waxaas dhahay nin hadda hadda guur ma jiruu yiri maxaa jira xidid xumeyn baa joogaas dhahay oo qoyska yacni labada qoys oo laisku xumeynayo
ha dadka hadda joog waxaas dhahay hul xidid xumaandoone iyo gabar gamba ujeeda in garoobka dislea taagan uu dhahay ah sax maxaa yeelay ilmihii maanta hadday isdagaalaan haddaa ay carooto waa dadkii hore cara hatay wayba ka yaraadeen wax hadday xanaaqaan waxay ku xanaaqaan wax yar maba ahaani jirinba waa tahay xalimo salaad aad baad umahadsan tahay hooyo
waayahay waa mahadsan tahay shukran aad bay umahadsan tahay waa runteed Een, sidii dadkii hore iminkana hawsha way ku wareersan yihiin soo sh- eh, walaal soo dhow magacaaga wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga ii sheeg walaalkay fardooso gaarta lambarkaaga soo sheeg
zero seven forty six mhm forty four mhm ten eight five zero seven
ten eight five soo sheeg lambarka fardowso
zero seven forty six forty four ten eight five suug haddee maxaa adee deg degan maxay haddee
haye zero seven forty six forty four mhm ten mhm eighty five eighty five la hadal ehladaada qaraabadaada maanta bes ah
shukran walaalkay fahad waa ku mahadsantahay dhegeystayaal halkaasaan kusoo afmarinaya barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waad ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m yuusuf bakada barnaamijka daadiinaya dhegeystayaal waxaynu ballanay maalinta berito ciidiliba nasiibka sidaa saaka sheegayba cid ayaa dabcan s- wuxuu ilaahay soo qaaday wuxuu ilaahay adigu kugu talagale waa helaysaa intaasoo dhegeystaha ka qayb qaateen bal ka waran aadan bashe aadan waxaa ka qayb qaatay aadan aadan bishaar oo booka joogo cabdullaahi yaraa ka qayb qaatay xuseen faliiraa ka qayb qaatay cabdiqaadir qoranaa ka qayb qaatay daawud khaliifa ka qayb qaatay ruqya sheekha ka qayb qaatay maxamed xuseenaa ka qayb qaatay axmed xasanaa ka qayb qaatay aan- aadan cabdullaahi nostresa ka qayb qaatay ruqi xuseenaa ka qayb qaatay siyaad bish- bishaar bishiir bishaar saan filaya inuu bishiir iyo bishaar inuu bishaaraan filaya inuu inuu dhahay weel weelxaar inuu ka qayb qaatay faadimo maxamed maneera way ka qayb qaadatay shiiraar daahiye dhegeysi ugu dambeeya ka qayb qaadatay starlin gabadhii baraambarka idaacadda hadduu qaadaysa way ka qayb qaadatay gabadha hadduu dambeysa ka qayb qaadatay ka waran yaa ilaahay u qoray iyo sidoo kale dhegeystiyi hadda ka qayb qaadanaya muxuu ahaa maxamed xuseen sambudi oo meelahaas etoobiya ka soo wacay intaasaa ka qayb qaateen oo heleenba soo marka qof waliba iyo nasiibkiisa waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad baan igaga mahad celinayaa waxaynu balana maalinta berito waad ku mahadsantahay shukran shakuran wa shukran jaziilan saaxib yaal dhegeystayaal aad baad umahadsan tihiin Ah, sidoo kalena een, haddaan ah, kaar aan siiyo daauud khaliif lambarkiisa laakiin ma hayo laakiin haddaan helo waxaa suurtagala inaan ukaar aan siin karo dhegeystal berin insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo hadduu qadka soo galo laakiin inta ka hor sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu iyo subgada barnaamijka daadinaya cabdishukri aan sidoo kale goordhow aad maqli doontaan macalinka raadiyaha dhegeystayaal sidoo kale ha ka fogaan han iska badin mawjada si wararka barnaamijyada hasan ku dhaafin